waa tahay idaacadii star f m codta gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysa dhammaantiisu wax wanaagsan ee horeyo suban kuna soo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan wargeyska the standard iyo wargeyska daily nation oo usoo xoliba idaacadda aad ka dhegeysataa marka laga reebo sabtida iyo xadda qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siina saaka sida kusoo kaakicin kuwa biristeen maqalka idaacadda wargeyskan soo qabta dhegeystayaal waxyaalaha markaas aad ku maqli doontaan saaka waxaa ka mid ah ninka markaas imikan la jiidayo dhegeysta mise la wado ama waa azimio lomoja kalonso mishoka oo asagana sidoo kale la ogaan doono laba iyo tobanka bishan dhegeystayaal ee maanta bilaabatay ee maarso bal asagana waa sidee iyo sidoo kale isbedelkiisa siyaasadda waxaa sidoo kale halkan la sheegaya dhegeystayaal in markaasi weli guddiga doorashooyinka xudaha i b c sida qaar la sheegaya in ay markaasi wejigabax ku noqotay in qaar dadka qaar ay dhinteen markaas la diiwaangelinayo sida wargeyska boges saaka uu qorayo waxaa sidoo kale iminka laisku diyaarinaya dugsiga imtixaanada fasalka sideedaad ee sidoo kale iskuulka dabcan fonfoga halka wargeeska sidan uu saaka isagana qorayo bogiisas kow iyo soddonaad waxaa wadanka markaasi soo galaysaa dabcan ilaa iyo ama soo gashay sanadka labada kun iyo labaatanka ah helikobtera ama dabcan waa diyaaradaha sida qumaadsiga u kaca ama helikobterada sida qumaadsiga u kaca dhegeystayaal ee markaasi xildhibaanada ama siyaasiyiinta ay soo gadanayaan sanadkii labada kun waa labada kun labaatanka waxaa markaasi la diiwaangeliyay saddex boqol labaatan iyo shan tiiba ay ku kacayso saddex dhibic lix bilyan ee lacagta dalka iyadoo sixir barar xoogan wadanka markaas ka jiray iyo weliba covid qeybaha dambe aan ku eegi doono dhegeystayaal laakiin marka hore aan ku bilaabo wargeyska ee dhegeysta bogiis afraad saaka waxuu halkan qorayaa arrimaha ku saabsan madaxa weynaha dalka uhuru kenyatta iyo xisbiga odm raila odinga waxaa iminka markaasi ay dadaalo xoogan ay ku muujinayaan sidii ay iskaashi xoogan ay u sameysan lahaayeen ama sidoo kalena ay madaxweynaha uhuru kenyatta uu xilka ku wareejiyo madaxa xisbiga odm doorashada soo socota wadanka bisha sideedaad ee sanadkan wadanka ka dhici doonto laakiin iminkan dhanka kalonso misoka iyo arinta ka taagan tahay oo markaas la doonaya in one kenyan alliance ay xulufo markaasi ay wada noqdaan waxaana la haystaa ilaa iyo sanadka bishan dhegeysta labaiyo tobankeeda taasoo grand coalition ama sidoo kale isku imaatin xoogan ballaaran markaasi la qabsanaya halkan wargeeska wuxuu leeyahay wiper leaders oo markaasi imikan xulufooyinka dhinacyada kala duwan ama waa xulafadiisa dhanka kuwa markaasi taabacsan oo ololihiisa siyaasadda ayaa iminka markaasi qayli xoogan laga yaabaa in markaasi ay ku wadan gelinayaan sidoo kalena ay kaga socon ama kaga hirgelin la-adaya arrimaha ama kubiritaanka dhinaca azimiyo loomoja ee uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga wiljoyn hans with raila waxaa dabcan ula jeedaa waan ku biiraynaa waan geli doonaa dhegeystayaal waxaa sida uu harkan wargeyska qorayo raila odinga iyo sidoo kale dabcan gacanta ama gacanta isqabsan doona madaxweynaha uhuru kenyatta iyo raila odinga if he will dabcan haddii uu markaasi danaynaya mise uu rabo why has he will come moses kuria dabcan haddana waxaa leeyahay maxay tahay sababta haddana usoo dhawey moses kuria oo markaasi looga hadlayo kafalcelintiisa arrimaha ku aadan one kenyan alliance the next waxaa la ogaan doonaa dhegeystayaal arrimaha sida looga falcelin doono iyo weliba waxaa markaasi ka run ah wejiyadan kala duwan ay markaasi imaanayo iyo sidoo kale sida qaabta markaasi laiskugu shandheynayo siyaasadda madaxtinimada wadanka ugu sareyso iyo sida dadaalada xoogan safartan waqtigan iminkan ay kaga duwanta kuwii hore oo ay la doonayo shaqsi markaasi dabcan taageero xoogan in lasoo qaado sida wargeyska saaka bogiisa afraad uu qorayo halka qaar ka mid xulafada markaasi madaxweynaha waa madaxwaa madaxweyne ku-xigeenkii hore stephen calonzo misoka isagana uu leeyahay oo xulafooyinka oo ku markaasi taabacsan calonzo misoka ay leeyihiin dabcan fursadan ma doonayna inaan lumino oo markaasi waa sida qaar ay sheegayaan oo markii saddexaad in la lumiyo waa dabcan uu nooga hoosbaxo ama inaga hoosbaxdo oo kadibna ninka markaas laga cararayo in hogaanka uu inoo qabto waxa dabcan ay ula jeedaan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sida wargeyska bogiis afrasaaka faahfaahin macluumaad oo kaga qorayo arrinta weliba waxay ku cakiran tahay markaasi taagan tahay waa dhanka siyaasadda arrimaha madaxweynaha ama cidda markaas madaxweynaha dabcan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sida markaasi uga dhaadhicin karo ama sidoo kale ee kaga xiran tahay arrimaha one kenyan alliance dhegeystayaal iyadoo sidoo kalena u muuqato kuwo siyar adkeynayo laakiin ayna rabaan inay galaan sidoo kalena markaasi fadeexad kale inay kusoo baxdo ay kaga cararayaan dhegeystayaal laakiin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dadaalo xoogan ayuu markaasi wadaa ciddii markaas hogaanka markaasi kagala wareegi lahayd inuu noqdo madaxweynaha waqtiga asaga bedelayo raila omolodin doorashooyinka sida wargeyska bogiis afraad saaka halka faahfaahin macluumaad uu ka qoraya dhegeystayaal wargeyska soo qabso halkaasna kagaaso qeybta afraad wargeyska bogiisa sideedaad saaka halka wuxuu qoraya iyadoo markaasi aad looga cabso qabo in weli markaasi ay socotay sidoo kale wejigabax noqotay ama arrimo markaasi fajac ku noqotay wadanka qaar ka mid ah in markaasi iminka lagu andaconayo sida warbixin markaasi lagu soo saaray lagu sheegay halkan in guddiga markaasi markaas markaas leeyahay in warbixin lagu soo saaray lagu ogaaday in qaar ka mid a dadka dhinteen dhegeystayaal markaasi iminka ay ka diiwaan gashan yihiin guddiga doorashooyinka xududaha i b c taasoo markaasi noqotay in aan laga saarin waxaana markaasi looga cabsan qabaa ama looga cabsi qabaa in waxasoo marin xoogan wadanka ay ku imaato ee ku aadan warbixinta guddiga dubeshiisi waa dabca warbixinta guddiga doorashooyinka xududaha i e b c iminkan aadka looga cabanayo leeyahay warbixinada kala duwan ayaa laga yaabaa fadeexad markaas inay soo saarto chief executive officer xuseen marjaan ayaa markaasi sheegay in ay taasi ay tahay in xildhibaanada markaasi qiil ay kaga dhiganaan sidoo kalena ay doonayaan in ay markaas odhitin ama dibdha xoogan ay ku keenaan doorashada wadanka marjaano ayaa arintaasi ku odkaday in ay sidoo kale weli aysan diiwaangelin ama sidoo kale ay xaqiijinin arrimaha ku saabsan dadka dhinteen sida horgeyska wasaaka u qoraya arrintan ayaa markaasi dood badan markaasi horaan ka taagneyd iyadoo sidoo kale aysan ku ekeen dhegeystayaal doorashadan laakiin kuwa hore xitaa ay markaasi waa dabcan buuq fara badan ee laga geliyay arrimaha guddiga doorashooyinka xududaha i b c kuwaasoo sheegeen inay taasi tahay mid arin adag oo sidoo kalena dhibaato xoogan ku keeni karta dadka dhinteen oo la diiwaangeliyey ama sidoo kale ay markaasi sharciga baalmarsan yihiin ayna arrintaasi lagu eedeynaya xildhibaanada qaar ay arrintaasi sameynayaan oo ay doonayaan in ay markaasi qaabo aan wanaagsaneyn ay isdamarin xoogan ay ku sameeyaan guddiga dabcan doorashooyinka wadanka ka dhacayo sida laga soo xogtay de guddiga doorashooyinka xudaha i e b c waa kuwa madax banaan waxay markaasi aqaabilayaan oo sidoo kale qabanayaan oona turxanbixin ku sameynayaan cid waliba rajistaraa lix bilood kadib sida markaasi hanaanka doorashooyinka u degsan ee doorashada markaasi doorashada guud ee wadanka period markaasi iyo weliba marka ay dhammaanayso mise marka markaa la cusboonaysinaya dhegeysa xaqiijin ayay markaasi lagu sameeya sida uu markaasi guddiga doorashooyinka ay sheegayaan laakiin taasi waxay sheegayaan inay kaga duulayaan oona sidoo kale aysan dhicaynin at least waxay leeyihin six month before the general election dabcan ka hore guddiga doorashooyinka xudaha i b c waxay markaas engagement la samaystay dhexgal xoogan la sameynayaan qaabka lagu qabso iyo sidoo markaas ruxarbixinta qaab isdiiwaangelinta cod oo qof aad isdiiwaangeliyaha qofka codbixinta ah sida markaas suurtagalnimadiisa verified qofka lagu xaqiijinayo inuu markaas isaga qof registra u yahay ama qof markaas diiwaangashan u yahay recommended u yahay sidoo kale systemka ku jiro qofkaasi ayaa markaas la qaabilaya sida uu guddiga markaasi warbixintada qeybta act markaas dastuurka dalka uu qorayo dhegeystayaal waxaana ay doonayaan in arintaasi aansan la siyaasadaynin waxaana ay sheegayaan in dadaalka xoogan arrimaha markaasi laga dhawaajiyana wax badan ay ka qaban doonaan dhegeystayaal guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c weli arrimaha dhegeysa doorashada wadanka ayaa markaas iminkan meelo kala duwan ololo siyaasa iyo guddiga doorashooyinka i e b c ayaa markaasi sanadkan ka shidan dhegeystayaa wargeyska aan soo qabto wargeyska halkan waxaa leeyahay waxaa wadanka markaasi ukrain ku xaniman arday kenyaan ah oo aada u tiro badan kuwaasuu halkaasi wax kaga baranayo waxaana markaasi ay dhibaatada weliba qaalaasaha xoogan halkaasi ka taagan weerarka markaasi ruushka uu ku qaaday ukrain taasoo cirka iskugu soo shartay muddooyinka ugu dambeysay dhegeystayaal waxaana la sheegaya dad aada u tiro badan inay dabcan wadooyinka ay ku xaniban yihiin sidoo kalena qabow daran halkaasi ka jiro waxaana markaasi ka codsanayaan ama xildhibaanada dalka in ay arrintan si deg dega wax uga qabato dowladda iyadoo markaasi looga baaqsay ama sidoo kale loogu baaqay ardayda halkaasi ku sugan weliba kuwa shacabka ama kenyaanka wadanka ukrain ku sugan inay markaasi la xiriiraan safaaradaha iyadoo lambarada markaa la siiyey dhegeysa laakiin waxaa markaasi adkaatay in xuduudda aysan gudbi karin halkaasoo ciidamada xoogan la dhigay dhinacyada kale xuduudaha wadamada kale ee jaarka ay layihiin ama ay la tahay wadanka ukrain dhegeysa sida wargeyska bogiis afraad ee toban qorayaan iyadoo ka codsanayaan ardada kenyaanka ah in arrintan wax looga qabto si dhibaatada xoogan ay ka dacto iyo weerarada xoogan iyo gantaalada dhegeystayaal ee ka dhacaysa ama kuwada weerarka ruushka ku hayo wadanka ukrain taasoo sheegtay inay markaasi cawaaqib xumo ku noqon karto sidoo kale aysan ugu dulqaadan karin dowladana ka codsanaysa in arrintan ay soo fargeliso dhegeystayaal wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa dhegeysta mala socotaa wadanka in ay dadka ayadoo gaajo u dhimanayaan sidoo kalena xaaladda ay markaasi aada u cakiran tahay wakhtigan sanadkan sanadahan lagu jiro iyo dhaqaalaha wadanka markaasi aada u xun in dadka siyaasiyiinta ay soo gadanayaan helikobtarooyin ama diyaaradaha markaasi ku tagaan ololahooda siyaasadda ay ku fulinayaan waxaa la sheegayaa in saddex boqol labaatan iyo shan oo kii ku fadhido ama diyaaradiiba ama helikobtarkiiba uu ku fadhiyo saddex dhibic lix bilyan milyan ma aha dhegeysan waa bilyan lacag aada u tiro badan oo ay markaasi kusoo qarash garanayeen wadanka koonfur africa ayaa markaasi lagasoo dabcan ay kasoo gateen ama ay kasoo gadanayeen wadanka waxaa markaas la sheegaya in ay aada ugu sii badanayaan wadanka sida xogta laga soo xigtay guddiga k c a a waxaana markaasi sheegayaan in ay tirada markaasi sii badanayso halkan laakiin wargeysku wuxuu qorayaa in ay markaasi arrimaha arinta aada u cakiran oo sidoo kale culus ay dhanka dhaqaalaha wadanka covid sagaal iyo toban dhibaatada iyo weliba markaas culeyska faraha badan uu ku keenay kenyaankana aysan xamili karin waqtigaasi ayaa haddana waxaa markaas la sheegaya in siyaasiyiinta wadanka ayna waqtiga isku diyaarinayeen ololihii xooganaa iyo ololaha xoogan ee waqtiga siyaasada kala guurka ah iminka loogu jira inay isku diyaarinayaan siyaasadooda waxaana markaas ay ku baxayaan balaayiin lacag ah sidii ay markaasi kusoo gadan lahaayeen gabaarida markaasi raaxada ah iyo sidoo kale waa gabaarida markaasi ololahooda siyaasada iyo sidoo kale diyaaradihii ama helikobtaradii markaas ay ku kala socon lahayeen ama ay ku kala tegi lahayeen meelaha kala duwan ee ololaha markaasi kala duwan ay ka sameysanayaan dhegeystayaal waxaa wargeyska bogiisa koob iyo soddonaad uu qorayaa inay tahay mid markaasi danahooda keliya ka shaqaystaan ama sidoo kale kusoo dhacsadaan iyadoo la sheegay in lacag aada u tiro badan wadanka ka baxday waqtigii adkaa ee xaaladda adkee cudurka safmarka covid sagaaliyo toban iyo weliba dhaqaalaha ee dhegeyso labada kun iyo labaatanka iyadoo markaas la sheegaya labada kun iyo koob iyo labaatanka inay waxbasan lasoo gadin halka sidoo kale sanadkan laisku diyaarinayo labada kun laba labaatanka in markaasi diyaarado kale ay soo kala iibsadaan xildhibaanada iyo weliba siyaasiyiinta wadanka dhegeystayaal high flying kenyans ay leeyahay taasoo ku sheegtay inay iminkan u kala ordayaan sidoo kalena soo qaadanayaan dabcan diyaaradaha qaaliga ah ama kuwa markaasi lacagtooda ay aada u sarreyso waxaana sheegayaan inaysan dadka ay u dhammaanayaan gaajo iyo meelo kale dabcan wadanka qaar laga soo tabiyey oo sidoo kale nolosha micishada ay ku adkaatay kenyaanka muscab ayaan ku wareejinaya dhegeystaan wargeyska daily nation iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ay qorayaan iyadoo iminkan laisku diyaarinayo dabcan imtixaanka qaran ee wadanka dabcan iskuullada hoose dhexe iyo sidoo kale iskuullada sare wadanka iyadoo wargeyska bogiisa saddexaad fafaahin macluumaadka ku qorayay kuna sheegtay inay aada iskugu diyaarineen asafartan imtixaanada guddiga dabcan imtixaanada waxaa markaas la sheegaya sida horaanba ay guddiga waxbarashada ay sheegeen in sideed boqol waa sideed boqol koob iyo soddon kun labaatan waa koob waa sideed boqol koob waa sideed boqol koob iyo labaat waa sideed boqol koob iyo soddon kun iyo labaatan lix arday ayaa markaas u fariisan doonaan iskuulka secondariga imtixaanka dhegeysta abriil dabcan ilaa iyo abriil socon doona dhegeysta sida laga soo xigtay dhegeystayaal waa sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada waxaana la sheegayaa in sidoo kale ay sii raadsan doonaan waxbarashadooda jaamacadaha ama sidoo kale kusii beri doonaan iyadoo scholarship iyo sidoo sponsorship iyo sidoo kale dowladda ay ka bixiso iyo kolejyada ayaa waxbarashadooda caad ugu sii beri doonaan sida markaas laga soo xigtay kuwa markaas the kenya university of college central placement service kuwa loo yaqaano k u c p c waa k u c c p s kuwaasoo sheegay in iminkan ay ilaa iyo markaas u furan tahay in ay qofka applicationka uu dirsado sidoo kalena uu buuxsan karo waxaa iminkan ka hadhay dhegeystayaal imtixaanka iskuulka sare in ilaa iyo maar afar tobankiisa uu bilaaban doono ilaa abriil uu socon doono dhegeystayaal kuwaasoo lagu xaqiijiyey in imtixaanadaasi hufan ay markaas u kala socon doonaan sidoo kalena heer sare loogu kala diyaariyey iyadoo markaas dhibaato iyo buuq aysan ka kala imaan doonin sidoo kale si dhowan oo la socon doonta meelaha dhibaatada ay ka jirtana xaaladada wax badan looga qaban karo dhegeysta sida laga soo xigtay guddiga markaasi u qaabilsan imtixaanada qaranka ee nek dhegeystayaal waxay leeyihiin owl isad dhegeysta wax walba way diyaarsan yihiin oo way dhamaystiran yihiin dhegeystayaal keliya waa imtixaanada iyo caruurta markaas iminkan u bilaabanayso dhegeystayaal ay waalidiinta iyo caruurta waxaan insha allah u rajaynaynaa in markaasi guulo wanaagsan ay ka keeni doonaan imtixaanadooda ilaahayna subxana wa tacala aan kaga baryana in uu la kala galo wax sanna uu markaasi ka siiyo dhegeystayaal dadaaladii xooganaa iyo waqtiga adkaa ee markaasi caruurta ay ku kala jireen iyo waxbarashadooda dhegeystayaal mahadsanidin dhammaantiin muscab ayaan ku rajinaa muscab subax wanaagsan ugaas
subaxda midda yuusuf sidoo kale saaxiibada iyaguna subax wanaagsan ayaan leeyahay waxaa moodaa in daqiiqado kooban ay noo harsan yihiin iminka waxaan soo qabanayaa wargeyska daily nation waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan subaxan uu daabacayo wargeyskani haddii aan soo qabto bogga ugu hore ee wargeyska waxa uu ku qorayaa ama uu soo qaatay sawirada kalonzo musyoka iyo weliba raila odinga oo labaduba amoodo inay murugeysan yihiin fakarayaanna sawiradooda waxaana uu leeyahay waa madax xanuun ka dhex bilaabanaya qorshihii la doonayey in hal markaasi xulafo ama isbahaysi loogu sameeyo azimiyo iyada oo rayla iyo kalonzo ay imika u dhexayso ama u dhexeeyo loolan aada iyo aada u adag bogga afaraad iyo bogga shanaad ayuu wargeyska warbixintani oo faahfaahsanay ku qoraya waxuu leeyahay iyada oo marar hore labadii kun saddex iyo tobankii iyo labadii kun iyo toban iyo toddobadii ay rayla iyo kalonzo soo wada shaqeeyeen laakiinse hadda waxaa ka jirtaa ama ka dhex jirtaa is-aaminaad la-aan iyada oo siyaasiyiinta amaba taageerayaasha rayla odinga ay doonayaan in isaga uu noqdo calansidaha azimiyo halka kuwa taageersan kalonzona ay sidaas si lamida kalonzo la rabaan laakiin waxa wargeyska uu leeyahay arrintan waxa ay abuurtay madax xanuun cusub iyo sidoo kale jahwareer siyaasadeed wargeysku waxaa intaasi ku darayaan madaxweyne uhuru kenyatta uu isagana qayb ka yahay madax xanuunkan oo la doonayo in amaba lagu wado inuu la yimaado xal lagu xalinayo arrintan maadaama labada dhinac ay midba midka kale markaasi ku riixayaan inuu noqdo cidda ugu tartamaysa xilka madaxweynenimo kooxda kalonzo ayaa la sheegaya inay tanaasuli layihiin oo iyagu rabaan in madaxooda amaba hogaamiyahooda uu ugu tartamo xilka madaxweynenimo waa sababta maanta laleeyahay waxaa halkaasi ka jira isfaham waa sidoo kale waxaa ka jirta culeysyo waa rayla iyo kalonzo u dhexeeyo oo iyadu la leeyahay waxa uu burburin karaa azimiyo laomoja haddii aansan waxba laga qabanin bogga afraad dabcan hoostiisa ama hoos bogga waa dhanka qaybta hoose waxaa lagu qorayaa senatarkii loo haystay in hadalla naceeb iyo kicin ah uu jeediyay ama lagu eedeynayay waa senatarka ismaamulka meruye mithika linturi waxaa leeyahay waxba dembi waa lagu waayey waa waaxda dacwo soogidda dalka d p p da loo yaqaano iminka waxa ay leedahay ninkani cadeymo ku filan oo ah in ereygii madhowadhowa ahaa uu micnaheedu ahaa in markaasi erey kicin iyo weliba hadal naceyba wax markaasi looma hayo wax qiil ah amaba ku filan oo ah evidence waxa loo yaqaano looma hayo ayaa laleeyahay waana sababta iminka ninkani uu bannaanka u joogayo bilaa waa isaga oo aan kiis dambe lagu furaynin ayaa markaasi wargeysku leeyahay si guud waa senatarkaasi oo kiiskiisa markaasi daaqada laga tuurayo amaba dax dembi ah lagu waayey iyadoo oo waaxda dacwo soogidda dalka d p p da ay sheegtay in ninkani uu noqonayo mid fasax ah bogga lixaad ee wargeyska waxaa halkaasi uu ku qoraya ama uu soo qaatay siyaasiyiin iyagu u dhadhow xulafana la ah madaxweyne ku-xigeenka waxaa laleeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka xisbigiisa u d a waxaa gobolada kale ah ee mounti kenya iyo sidoo kale rift valley ka dhex jira madax xanuun sidoo kale maadaama ay jiraan siyaasiyiin isku haysta tikitka xisbigaasi oo iyaguna doonaya ama daneynaya hal jago inay u tartamaan ama barasab ama senator ama xildhibaan laakiin waxaan leeyahay arrintaasi waa la xalinayaa waxaana lagu xalinayaa siyaasadda gorgortanka waxaa loo yaqaano negotiator democracy oo iminka madaxweyne ku-xigeenka ayaa arrintaasi soo soo kala dhexgalay maalmaha soo socdana si wanaagsan ayaa looga gudbi doonaa ayuu leeyahay qaar ka mid a siyaasiyiinta ayuu magacyadooda halkaasi ku xusayaa wayaga kasoo horjeeda gobolka bartamaha iyo sidoo kale gobolka rift valley iskuna haysta arrintaasi dhegeystayaal waana waxaa la leeyahay in laga gudbaa dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo wargeyska sidoo kale waxa uu qorayaa in inta udhexeysay labadii kun iyo lix iyo tobankii ilaa laba iminka afartan iyo toddoba bilyan oo shilinka dalka ah dib loogu soo celiyey khasnada wasaaradda maaliyadda sababa la xiriira kuwaasi oo lagu talagalay in wadooyin lagu dhiso kadib markii howlaha sidii la rabay ay u socon waayeen lacag yaarisa afartan iyo toddoba bilyan oo shilinka dalka ee lagu soo celiyey waana dhankaasi iyo aqalka baarlamaanka dalka national assemblyga u qaabilsan dhankaasi iyo lacagaha waxaa maalinkii shalay heed leeyahay ay la yaabeen lacagaasi faraha badan ee khasnada dib lagu soo celiyey iyadoo ahayd in lagu dhiso wadooyinka iyo sidoo kale lagu wanaajiyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sida wargeyska uu qorayo waxaana arrintaasi wax laga weydiin doonaa xogayaha arrinkaasi iyo qaabilsan wasaaradda ee amaba wasaaradda isku socodka aan rahde wax loo yaqaan infrastructure ama dhankaasi iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa wax laga weydiin doonaa waa paul maringa dhegeystayaal waa ka gudbeynaa haddii aan hor usii soconno wargeyska daily nation ayaan weli ku guda jirnaa dabcan bog afari tobnaad wuxuu ku qorayaa in maalmo markii la gaaro bilaha lixaad ilaa bilaha sideedaad la filayo in maalgashiyaasha dalkani kenya iyagu dibadda ka imaada ay hoos u dhigaan maalgelinta sababa la xidhiira waa doorashada dalka dhici doonta iyo sidoo kale in waxaa laleeyahay uu hoos u dhac kooban ku yimid suuqa suuqa adduunka ee dalkani kenya ee ganacsiga markii loo eego waxaa loo yaqaano waxaa leeyahay economist cut kenya's growth outlook iyada oo la filayo bilaha soo socda in kuwa iyagu maalgashta ay hoos u dhacaan sababa la xiriira waxaa leeyahay doorashada dalka iyo hubin la-aanta halkaasi hubanti la-aanta ka dhici doonta boga kow iyo labaatanaad ee wargeyska haddii aanu u kacno xisbiga uu hogaamiyo waa gobanaha kilifi amason kingi ee loo yaqaano p a a ayaa waxaa leeyahay waxa uu qeyb ka yahay ama wada shaqeyn usoo bandhigay xisbiga jubli halkaasi oo ay heshiis galeen laakiinse la rajeynayo in xisbigan u wato amason kingi uu dagaal iyo loolan adag dhex maro midka o d m maadaama gobolka xeebta dalka ee o d m ay iyagu halkaasi yihiin kuwa ugu badan amaba kuraasta ugu badan kasoo qaata laakiin maadaama ninkan isaguna uu gobolka xeebta kasoo jeedo waxaa leeyahay arrintaasi waxay abuuri doontaa isfaham waa iyo sidoo kale dagaal aad iyo aad u culus oo halkaasi ka dhaca ayaa la leeyahay hagaag bogga afar iyo labaatanaad ee wargeyska waxa uu ku qorayaa in ugu yaraan hal qof maalinkii shalay aheyd lagu dilay dalka zimbabwe halkaasi oo kooxda mucaaradku ay dhigayeen dibadbaxyo sidoo kale toban iyo toddoba kale ayaa halkaasi lagu dhaawacay sida wargeyska uu qorayo dhegeystayaal ninkan lagu magacaabo waa ninka ugu weyn dhankaasi iyo mucaaradka nelson jamisa ayaa hogaaminayay dibadbaxyadaasi waxaana looga soo horjeeday madaxweynaha iminka xilka ku fadhiyo emerson munangangwa iyo xisbigiisa zanu p f loo yaqaano kaasi oo hogaaminaya leeyahay dalka tan iyo sanado badan ama tobanayadii sana ee lasoo dhaafay laakiin si guud dibadbaxyadaasi waxaa ku dhintay hal qof in ka badan toban iyo toddoba kalena way ku dhaawacmeen ayuu leeyahay wargeyska maadaama isku hormaadii halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyadaasi ay radayeen mucaaradka koox iyagu maleeshiyaada ayaana dhexda u galay ayaa leeyahay ama dhexda uga soo booday ee dibadbaxyada caasimadda laga dhigayey dhegeystayaal gabagabadii aan kusii siqeynaa ee xubinta wargeysyada dhankaasi iyo haddaanu aadno ruushka waxaa leeyahay waxaa bilowday wadahadal toosa oo u bilaabmaya ruushka iyo weliba ukraine iyadoo maalinkii shalay aheyd si toosa laiskugu diyaarinayay loona tegay goobihii ay ka dhici lahaayeen wadahadalada dhegeystayaal maalinkii axadda waxaa leeyahay dalka ukraine waxa uu aqbalay wadahadalo in uu la galo ruushka islamarkaana uu wafdi u diray halkaasi waa dalka belarus ee xadka ama jiraanka yihiin si halkaasi wadahadallo eega dhacaan sidii looga gudbi lahaa ama looga hadli lahaa arrintani dhegeystayaal waa khallaasaha halkaasi ka taagan dhanka waxbarashada haddii aanu soo qabanno waxaa laleeyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka professor george magoha ayaa waxa uu u xaqiijiyey ardayda sameynaysa imtixaanada qaran ee shahaadiga k c p e iyo k c c da in ammaanka la adkeyn doono iyada oo maalinkii shalay aheyd uu markaasi daaha ka rogayay amaba xariga ka jaray waa dugsi ama fasallo cusub oo la dhisay ayaa wasiirka waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay waa hadallo ahaa in ismaamulada amaba gobolada kale ah gobolka waqooyi iyo beri gobolka xeebta iyo sidoo kale qeybo ka mid a gobolka rift valley aan imtixaanada laga sameyn doonin sababa la xidhiira amni darro awgood laakiin wasiirku waxa uu leeyahay halkaasi waxaanu geenay saraakiil ciidan oo ku filan oo amniga sugayso ee guud ahaan dalkana goob walba oo ay ardaydu ka markaasi nidaamsiyin amaba ay doonayaan inay ka sameeyaan imtixaanka waa uu dhici doonaa ayuu leeyahay waana bogga ugu dambehe wargeyska ayuu halkaasi ku qorayaa dhegeystayaal warbixintaasi ku saabsan dabcan isbuuca soo socda k c p ayaa la bilaabi doonaa isniinta sidoo kale k c c da ayaa waxaa leeyahay maalinkii shalay aheyd ayaa la bilaabay waxa loo yaqaana practical exams dhegeystayaal iyada oo ay soconayso ilaa bisha afaraad ee sanadkan iyo aanu ku guda jirno waa warbixintaasi ku saabsan wasiirka wasaaradda waxbarashada oo xaqiijinaya in howlaha ay si wanaagsan u socon doonaan amnigana la adkeyn doono aysan jiri doonin cid ka baaqsata samaynta imtixaankaasi dhegeystayaal
waa tahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan rory suban tirada waxay ku beegantaa kowda bisha saddexaad ee maarso sanada labada kun koob waa labada kun iyo labaiyo labaatanka waa maalin talaadaha arrimaha gargaarka biniaadnimada ee qaxootiyada ayaad ka dhegeystaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari anagoo markaasi soo kala xigano hay-adaha kala duwan waxyaalaha markaasi ay soo qoraan dhegeysa sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n oja hay-adda qaxootiyada adduunka u n c r hay-adda beeraha ee faw hay-adda cunnada adduunka w h o hawaa w f b iyo weliba hay-adda caafimaadka w h o iyo hay-adda carruurta u qaabilsan unisef iyo sidoo kale kea international iyo hay-adaha aada u tiro badan ayaa markaasi soo qabsana dhegeystayaal kuxooda markaasi aan la wadaagna dhegeystayaasha kuwa markaasi daneeya qaxootiyada bini-aadanimada dhegeysta dhammaan arrimahaas ayaan la wadaagna dhegeystayaasha qodobo dhowr ayaa maqli doontaan dhegeystayaal qaybta yuusuf iyo qaybta muscab hadduu bahraal ka noqdo dhegeystayaal waxaad maqli doontaan dadka barakac ah meelaha markaasi saameynta xoogan ay markaasi ku yeeshay abaartu ee hay-adda qaramada midoobey ee kaga hadlaysa halkan hay-ada markaasi isla kaashanayso dhegeystayaal hay-adda u n waa u n ocha iyo sidoo kale hay-adda markaasi loo yaqaano dhegeystayaal p r m n iyo sidoo kale hay-adda d t m loo yaqaano ayay markaas isla kaashanayaan dhegeystayaal warbixino kala duwan iyo welibaha waxay soo qaadaan sibiro qaar ayaa maqli doontaan dhegeystayaal iyo sidoo kale waxaa maqli doontaan lacagaha ee markaasi lasoo arooriyay dhegeystayaal iyo carruurta ay ku dhibaataysan ee sanadkii labadii kun koob iyo labaatanka warbixin dhammaystiran ay soo saartay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan carruurta unisef waxaana markaasi kaga hadlaysaa inay markaasi dabaqyada sare ay kaga jiraan carruurta ku dhibaataysan waddanka soomaaliya qodobadaas ayaa maqli doontaan hadduu ee bahraal ka noq laakiin marka hore aan ku bilaabo qodobka markaasi iminkan xasaasiga u ah oo dhibaatada iyo weliba abaaraha iyada sawirada ay wataan dhegeysal iyadoo ay abaartu sii xumaanayso oo ay sii kordhayso barakaca soomaaliya oja waa p r m n iyo d t m waxay markaasi bilaabeen inay soo saaraan sibir qaadayaal markaas ama sibiro markaasi la socda meelaha aadska ugu liito oo ay ku saabsan barakaca abaartu toddobaadkiiba mar la qabto si ay ula socdaan isbedelada barakaca uuna soo saaraan falanqeyn lagu taageerayo qorshuhu howlgelinta wax looga qaban karo dhegeysan waxaa loo yaqaan operational planning abaar ayaa dabcan abaarta dad aada u tira dad aada u tira badan ay barakicisay ilaa iyo shan iyo toban kun lix boqol toddobaatan iyo sideed qof inta u dhexeysa janaayo soddonkeeda iyo febraayo laba iyo tobankeedii sanadkan dhegeysa aan ku guda jira barakaca waa dabcan banaadir ayaa weli markaasi goobta ay gaarayaan tirada markaas ugu badan ee barakocayaasha ayaa boqolkiiba lagu tilmaamay inay yihiin soddon iyo saddex boqolkiiba gobolka waa dabcan waa caasimada ay markaasi ku sheegayaan dhegeystayaal waa dhanka muqdisho ee banaadir gobolka dhegeysta waxaa sidoo kale soo xigtaa sool oo boqolkiiba soddon iyo saddex ay ku tilmaamtay hay-adda qaramada bina u n ocha yurub togdheer oo boqolkiiba labaatan ay ku tilmaamtay halka oo aan waxba markaasi dhaqdhaqaaq aan yar xitaa aan waxba laga qabanin iyadoo sidoo kale sarakaca xoogan ay aada u dareemayaan dadku ay abaaruhu aada ku soomeeyeen sidoo kale ka soo qaxayaan meelaha fogfog ee miyiga ama tuulada ama dabcan waa baadiyaha fog ay ka soo qaxayaan bishii janaayo labada kun laba labaatankii dhaqadhaqaaqyada ayaa markaasi sii kordhay ilaa iyo laba boqol afartan iyo shan boqolkiiba sare usii kacday marka loo barbar dhigo disembar labadii kun koob iyo labaatankii sanadkeena kasoo gudubna dhegeystayaal iyadoo wadartu ay markaasi ka dhigtay dadka barakacyaasha saddex boqol iyo toban kun waa saddex iyo toban kun dhegeystayaal saddex boqol saddex iyo toban qof oo barakaca ay markaasi hay-adda qaramada midoobey ay diiwaangelisay waana markaas inta udhexeysa bishii koowaad ee janaayo iyo sidoo kale bishii labiyi tobnaad ee disembar sanadkii tegay labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo hadda barakaca la arkay ayaa soo dabcan soo bandhigtay qaab markaasi kala duwan kadib markii falanqeyn xoogan iyo weliba sabira meelaha markaasi dhibaatada kasoo dabcan looga eegayo ay kala duwan ay soo eegeen marka loo eego abaartii labada kun toddobiyo tobankii wadanka soomaaliya ku dhufatay marka lasla barbardhigo in isla muddada labada kun toddobiyo tobankii guud ahaan herarka barakacyaasha labada kun koob iyo labaatanka waxa way sarreysaa ilaa iyo sanadka labada kun koob iyo labaatanka lagu sheegay inay ku dhowdahay labaa kun wax ku dhow inay barakaceen waa labada bilood lasoo dhaafay shalay ku ekeyd sida laga soo soo xigtay p r m oo markaasi baaritaano iyo weliba kormeero kala duwan ay ku sameynayso boqol iyo koob iyo konton kun oo qof ayaa markaasi barakacay intii u dhexaysay oktoobar labada kun lix iyo tobankii ilaa janaayo labada kun toddoba iyo tobankii markii la barbardhigo afar boqol konton iyo lix kun oo qof ay barakaceen intii u dhexaysay oktoobar koob iyo labaatankii ilaa janaayo laba iyo labaatankii waa tira markaasi farqi aad u kala fog dhegeystayaal laba waa boqol iyo konton kun ilaa iyo afar boqol konton iyo lix kun waa farqi markii loo fiiriyo afar jibaarkeeda markaasi lasku dari karo dhegeysta saddex jibaarkeeda intaa waxaa dheer dhaqdhaqaaqeeda markaasi gobolada qaar ee ku cadda oo ay markaasi ay diiwaangelisay hay-ada qaramada midoob hadda gobolka baay ma helin tiro markaasi badan oo barakacyaal ah halka uu helay tirada markaasi ugu badneed labada kun toddoba iyo tobankii si kastaba ahaatee barakaca ka baxsan gobolada baay ayaa hadda mid markaasi la taaban karo oo markaasi sheegayaan in dad aad u tiro badan ay u baahan yihiin gargaar biniaadinimo laakiin gudaha ay markaasi dowladu magaalooyinkooda ay ku sugan yihiin laakiin gacan ayaa markaasi aysan gaarin ama sidoo kale waxyaalihii ay u baahnayeen asaasiga duruuriga ah janaayo labada kun laba labaatankii konton todoba qof oo boqolkiiba waa konton todoba boqolkiiba barakacyaasha imaanaya gobolada ama ka imaanaya gobolada gedo iyo toddobaatan boqolkiiba ka imaanayaan gobolka banaadir waxay markaasi ka yimaadeen gobolada baay markii loo barbardhigo labada kun toddoba iyo tobankii banaadir iyo gedo waxay mar kale dhegeystayaal ka mid noqdeen gobolada markaasi ugu tirada badan ee dadka soo barakaceen bishii febraayo labada kun laba labaatankii markii la barbardhigo ama loo barbardhigo labada kun toddoba iyo tobankii waxaana markaasi soo barakicisay dhibaatada iyo weliba kuleelka faraha badan ee ka jiro goboladaasi iyadoo markaasi xoolahooda ay aad uga dhamaadeen sidoo kalena dadka aysan haysanin wax ay naftooda ku taagulhayaan amase naftooda ay siiyaan qaar ka mid ah gobolada ay ugu muhiimsan ay soo saareen dabcan barakacyaasha qaramada midoobey ee abaartu dabcan ay kasoo barakaceen waxaa ka mid ah waa galgaduud iyo sidoo kale mudug halkaasoo dhammaan dhaqadhaqaqyada markaasi laga arkaya halka ay sheegayaan inay kaga duwan tahay iyadoo sidoo kale ay soo raacdo jubbaland qeybaheeda kala duwan qeybta markaasi waa qeybta markaasi geedo qeybaheeda beled xaabo ayaa ka mid ah dhegeystayaal meelaha markaasi aad dhibaatada ay kaga taageen muddooyinkii ee sanadkii tegay labada kun koob iyo labaatankii ilaa iyo bisha koowaad ee labaad dhibaatada ay markaasi ka taageen halkaasi gudaha gobolada markaasi joogitaanka bulshooyinka xoolodhaqatada ay miyiga iyo dabcan beeraleyda ayaa sidoo kale meelo qaar waxaa jiraan aysan kasoo bixin ama sidoo kale abaartu ay kaga dhaqaaqeen halkaasi xoolahooda ay kaga baasbaxeen ama sidoo kale ay kaga baaba-een oo sidoo kale aysan soo dhaqaaqin laakiin gurmud aysan helin dhegeystayaal waxyaalihii looga baahnaa kheyraadkii iyo waxyaalihii markaas ay ku tiirsanayeen mise ay heli jireen kadib markay ka baaba-een maysan helin sharaxaad kale oo markaasi nafsadooda markaasi lagu qancin karo mise la siin karo gacan kale dhegeystayaal taasoo sheegeen inay markaasi ay qeyb xoogan markaas imikan dabcan looga baahan yahay in wax looga qabto kuwaasoo la sheegay in barakaca ay tahay mid markaasi ay gobolada qaar ee soomaaliya badinkooda ilaa iyo siddeetan gobolada qaar ay sheegayaan inay aad markaasi olo ildaran yihiin arrimaha markaasi bini-aadinimada ay u baahan yihiin sidoo kale ay aad ula ildaran yihiin nafaqa darada iyo baahida gaajada qaar meelaha qaar ay ka taagan tahay dhegeystayaal halka sidoo kalena gobolada qaar ay sheegeen in aan gudaha markaasi meelaha fogfog iyo la geli karin kuwaasoo sheegeen inay markaasi dabcan ugu baaba'san yihiin dhibaatada wadanka qaar ama sidoo kale meelaha dabcan waa meelaha fogfog aan la geli karin ee dhibaato ay ka haysato sidoo kale aan la geli karin si loo gaarsiiyo cunnooyinka qaar ee qaramada midoobe markaas oga sheegtay xogta ku jirta sawirka ay markaas ay soo wada saareen waxay markaas dabcan ku tilmaamaysaa dabcan shabakadaha ama dabcan qaabka ilaalinta iyo weliba la socodka dabcan nolosha dadka bilaadanka iyo weliba qaabka markaas loo taakuleen karo waxna lagu siin karo sida sida laga soo xigtay p r m n waxaa markaas lagu soo arooriyey dabcan waraysyo dabcan xogeyn aad u tiro badan oo muhiim ah sidoo kale natiijo ahaan natiijooyinka waa in markaas la tixgeliyaa qiyaas ahaan iyadoo la isla kaashanaya hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiyaasha iyo barakacyaasha iyo hay-adda u n ocha hay-adda socdaalka adduunka i o mta iyo hay-adda markaasi carruurta oo qaabilsan unisef kuwaasoo ku sheegeen in markaas looga baahanya in gargaar xoogan ay halkaasi gaarsiiyaan waxaana markaasi dusha kala socon doontaa sidoo kalena taakuleen doontaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunooyinka adduunka w f b kordhinta dabcan ay sii kordhay dhaqdhaqaaqa ayaa markaasi loo arkaa in wax laga qaban karo sanadkan gudihiisa kuwaasoo sheegtay in lacag aad u tiro badan iyadoo markaas qeybaha kalena ku eegi doono lacagaha aadku tiro badan ee loo qondeeyey oo markaas isla fiiriyeen waxna loogu qaban karo labada kun laba labaatanka waxna markaasi la xiriiri kara isku xirnaanta colaadaha iyo weliba barakacyaasha abaaruhu ay sababeen dhegeystayaal iyadoo sheegeen in la kala qaadi doono qeybna markaasi colaadaha loo daan doono dowladda federaalk soomaaliya halka markaasi barakacyaasha abaaruhuna loo daan doono hay-adaha qaramada midoobe oo ka madax bannaan tusaale ahaan iyadoo xog markaas ururinta laga yaabo inay markaas u aqoonsadaan abaartu inay tahay sababta markaas koowaad ee barakaca ay markaas sabab u noqon karto dadka sidoo kalena aysan u dulqaadan karin oona sidoo kale aysan fahmi karin halka ay barakacu ay ka imaan karaan dhegeystayaal mise waxa barakaca keenayo inay kale aysan keliya ahayn dhegeystayaal dagaalada iyo weliba dhibaatada meelaha qaar ay ka jirto waxaa laleeyahay iyadoo sidoo kale dhibaatada macolaada qaar ee qaar meelo qaar ay ka jirto ayaa haddana laga yaabaa in ay markaas sixir bararka ama nolosha ay caadi iska ahaato oo markaas dadka ay wada noolaan karaan laakiin waxaa leeyahay taasi ayaa iminka naga yaabaa in xogta kala duwan iyo weliba sabrada qaar la soo qaadayo sidoo kale meelaha qaar ee ammaankooda ee caadi ama normal iska tahay dhegeysan haddana ay dadka aysan heli karin waxaala nafsadooda ay ku taakulayaan mise nafsadooda ay siiyaan waxaana ka mid ah dhegeystayaal sida cidnada waxyaalaha markaas quduldururiga maalinlaha ay dadka ay heli karaan aysan heli karin dadka barakacyaasha kuwaasoo noqdaan murliba inay ku tirsadaan inay ku tirsadaan ama inay ku tirsadaan ama ay sidoo kale ka sugaan gacan kale ama gacan kale dhegeystayaal hay-adaha qaramada midoobey taasoo sheegtay inay kaga duwan tahay kuwa markaa kaga madax bannaan oo sidoo kale aysan ahayn dad barakacyaal ah waxaana ay sheegayeen dadka tuulooyinka ah ama magaalada markaasi ku jira inay yihiin dad markaas waxooda yar iskaga qanacsan sidoo kalena soo dhacsan kara laakiin qofka waxaa laleeyahay barakaca waxuu markaas u baahan yahay meel hooyi ah sidoo kale wuxuu u baahan yahay agab dhammaystiran sidoo kale wuxuu u baahan yahay waxyaalihi waxuu ku karsan lahaa haddii markaasi qaramada midoob wixii ay ugu deeqdaan wixii ugu deeqdo taasi ayaa markaas iminkan ay ka walacsan tahay sidoo kalena sheegtay in dadka abaaruhu iyo sidoo kale beeraleyda dhibaatadii xooganeed ay soo gaartay in markaas ay kaga doonaan doonto sanadkan labada kun labiyo labaatanka waxaana sheegtay in labada kun labiyo labaatanka xogta markaasi dhammaystiran ay soo aruurisay dhegeysa ku sheegtay in la qiimeyn doono ama sidoo kale markaasi la indheneyn doono sidoo kalena ku sheegtay boqolkiiba konton iyo sideed in imikan dadka meelaha gobolada qaar ay gaareen ay gaarsiisan tahay dhegeystayaal ilaa iyo boqolkiiba sida warbixinta ay ku sheegayso konton iyo sideed dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhegeystayaal meelaha qaar ka mid ah sida owdal waxaa sidoo kale kamid sida sanaag waxaa ka mid ah sida bari iyo nugaal waxaa ka mid ah dhegeystayaal meelaha barakaca mudug ayaa ka mid ah halka sidoo kalena ay ka mid tahay dhegeystayaal hiiraan waa midol shabeelle dabcan shabeellada dhexe ayaa ka mid ah dabcan waxaa ka mid ah banaadir oo xogta markaas dhammaystiran ay qaar meelo fogfog ee kaga imaanayaan dhegeystayaal waxaa kala sheegayaa kan markaas ku sugan bari iyo sidoo kale kan togdheer ku sugan somalilan iyo waxaa la sheegaya kan markaas waqooyiga galbeedka iyo sidoo kale kan owdal geeska xiga ee fogka markaas ku nool in markaas uu usoo miciinbidayo ama sidoo kale wadada dheer uu soo qaadayo sidii uu kusoo gaari lahaa banaadir waa caasimada dhegeystayaal muqdisho ama muqdisho sidii uu kusoo gaari lahaa dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhegeystayaal haddana dabcan meelaha qaar laga imaada waxaa ka mid ah sidoo kale jubbada ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah middle of jubba ayaa ka mid ah sidoo kale geda ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah jubbada ama waa lowa shabel ayaa ka mid a dhegeysta meelaha qaar ee dadka aad oo kale imaanayaan sidoo kalena kusoo hayaamayaan meelaha fogfog ama sidoo kale kaga soo tegeen waxaa ka mid a dhegeysta dadka inay kaga soo barakacayaan xoolihii oo ka dhammaaday iyo dadkii markaasi ku tiirsanaa beeraleyda ahaa inay sidoo kale aysan waafaqi karin nolosha halka cariiriga ay kaga soo baxayaan sidoo kalena ay meel kale nolol kale ay kaga raadsanayaan dhegeystayaal waxay sheegaysaa hay-adda qaramada midoobay sanadkan labada kun iyo laba labaatanka iyo weliba dabaaqadii sanadkii la tegay labada kun iyo koob iyo labaatankii xogtii dhammaystiran ay soo saartay in markaas ay kaga xog waramayso inay tahay tirada markaas dadka barakacyaasha ugu badan laguna tilmaamay boqolkiiba inay yihiin konton iyo sideed sidaa dhammaystiran ay ku sheegayaan waxaana isla kaasheen hay-adaha markaas kala duwan maxaliga iyo hay-adaha markaasi caalamiga kuwaasoo lagu sheegay inay tahay markaasi baahyada kala duwan ee qaar ay kasoo barakacayaan haddaba iyadoo markaas la sheegaya mudug inay kasoo barakaceen dad gaaraya saddex boqol koob iyo labaatan halka sidoo kalena bari ay kasoo barakaceen laba boqol iyo hal halka sidoo kalena sanaag kasooay kasoo barakaceen afar boqol labaatan iyo afar sidoo kale waxaa meelaha ugu badan ee dadka baraka xoogan kasoo gaarta waxaa kamid a dhegeysa togdheer meel la yiraahdo dabcan ee ka tirsan somalilan saddex kun laba boqol ayaa markaas kasoo barakaceen waxaa sidoo kale kaga sii daran sool saddex kuwaa saddex dhibic lix kun dhegeysa saddex kun iyo lix boqol ayaa kaga soo barakaceen dhegeysa halka meelaha qaar ay markaasi caadi iska tahay laakiin halkaa sidoo kale qaar meelaha qaar ay aad markaasi maamulkooda ay ku sheegeen in ay dabcan ay waa maamulka somalilan ay ku sheegeen in abaarsino ay halkaas aysan ka taagnayn balse ay bumbuuninayaan sida laakiin warbaahinada qaar ay tebinayaan sida madaxweynaha dowladdaasi laga soo xigtay waa muuse biixi uu sheegay in ay arrintaasi la hurinayo balse ay saheen aysan ahayn midda xaqiiqada dhabta ah halkaasi gobolada qaar ee somalilan ay ka taagan dhegeystaan laakiin meelaha qaar markaa fiirso dadka inay aad markaas u dhibaataysan yihiin sida gobolada markaasi gedo ee jubbaland qeybaheeda hoose ka hoosmaada dhegeystayaal shan boqol koob iyo labaatan qof ayaa markaasi halkan xogta ugu dambeysay intii markaasi la arkin laakiin tiro kasii badan ayaa sheegayaan ama meelaha fogfog aan weli markaasi la gaarin inay jiraan sidoo kalena u baahan garab xoogan in markaasi lagu siiy sida xogta qaramada midoobey ee sheegayso dhegeystayaal waxay markaasi sheegaysaa in lacaga aad u tiro badan ee qaramada midoobey ee imikan soo daabushay ama sidoo kale lacaga aad u tiro badan ee keentay wadanka kuwaasoo xogtii ugu dambeysay ku sheegayso in markaasi lagu gaarayo dhammaan meelaha dhibaatada xoogan ay ka taagan tahay ama meelaha barakaca ay ka taagan tahay dadka abaaruhu aadka u saameeyeen ee dadka marka ku tiirsanaan jiray dhegeystayaal beeraleyda inay sheegayso in ay markaasi lacagaha la gaarsiin doono dhegeystayaal waxaana ay ku sheegaysaa in lacagaha loo kala qaadi doono dhanka waxbarashada dhanka markaasi biyodhaaminta iyo weliba ceelasha in lagu qodo iyo sidoo kale in lagu gaarsiiyo dadka raashiin loogu iibiyo in lacagtaasi loo kala qaado kuwa kaash ah in dadka lagu siiyo dhammaan dhegeystayaal lacagta qeybaha dambe ayaan ku sheegi doonaa barnaamijka dhegeystayaal markaan isku soo laabno iminkan bal musac baan ku wareejiyo iyo weliba xogagta kala duwan ee hay-adaha qaramada midoobey ee qorayaan dhegeystayaal
hagaag subax wanaagsan dhegeystayaal dabcan yuusuf uu mahadsan yahay iyo xogogtaasi oo warbixinadii ugu dambeeyey qodobo dhowr ayaa miiska inoo saaran oo sidoo kale ay ku jirto xaalada ukrain iyo dadka qaxootiga halkaasi ee gargaarka u baahan aanu eegi doonaa sidoo kale suuriya ayaanu eegi doonaa waxaanu eegi doonaa afghanistan sidoo kale balse waxaan doonaya inaan ku bilaabo marka hore dhanka iyo etoobiya haddaan egno etoobiya dabcan colaadaha gobolka canfarta ayaa waxaa la leeyahay sii wada inay sababto barakac taasoo sii kordhinaysa baahida loo qabo ama baahida arrimaha bani-aadanimada maamulka gobolka waxaa markaasi leeyahay inuu ku qiyaasay in boqolaal kun ay ku barakaceen dagaalo bilihii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan ilaa laba boqol oo kun oo qof oo ku nool meelaha ay adag tahay in gargaar bani aadanimo la gaarsiiyo waa markaasi gobolka canfarta gurmadka waxaa leeyahay arrimaha bani-aadanimada ayaa kusoo badanaya meelaha la gaari karo ee canfarta balse weli kuma filna ayaa la leeyahay oo dadkii ayaa aada iyo aada u tiro badan sidoo kale agabyada iyo gargaarka ayaa aada ugu hoysaya qiimeyntu waxay heshay ama leeyahay baahiyaha buntlaanta leh ee cuntada ilaalinta caruurta iyo caafimaadka ayaa ah waxyaabaha mudnaanta koowaad la siinayo gargaarka baniaadanimada ayaa sidoo kale ka socda gobolka ahmarada in ka badan lix dhibic sideed milyan oo qof ayaa helay gargaar cunto labadii bilood ee lasoo dhaafay sidaa ay sheegayso warbixintan ay soo saartay hay-adda oja oo ay ku jiraan in ka badan laba boqol iyo soddon kun oo qof oo ay markaasi caawiyeen hay-adaha u n iyo kuwa enjiyada usbuucii lasoo dhaafay leeyahay meelaha qaar ee u dhow soodinta tigray si kastaba waxaa leeyahay ayaa ah kuwa aan la geli karin oo dadka howlwadeenada ka shaqeynaya arrimaha gargaarka iyo bani-aadanimada aysan u tallaabi karin waa xadka ay la wadaagaan gobolka tigray isla gobolkaasi tigray qaramada midoobay iyo weliba la howlgalayaasheeda ama kuwa kala shaqeeya arrimaha bani-aadanimada waxay sii wadanayla inay hoos u dhigaan howlgallada amaba la dhimo arrimaha gargaarka sababa ah sahay shidaal iyo lacag la-aan halkaasi ka jirta ma jiraan wax kolonyo baabuur ah oo gurmad siday oo gaaray tigray ilaa bartamihii bishii disembar ama bishii labiy tobanaad laga soo bilaabo tobankii ilaa lix iyo tobankii bishii februaayo ilaa waa toddobaatan iyo laba kun oo qof ayaa gargaar cunto ka helay magaalooyinka qaar inkasta oo raashinkii la dhimay waxaa leeyahay sababo ah ama kayd koo xadidan amaba lacagaha oo halkaasi aad iyo aad oo ugu yar iyo isgelitaanka iyo isku socodka oo aad markaasi u xadidan usbuucii lasoo dhaafay qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda waxay diyaarad afartan iyo toddobo metrictan oo sahay caafimaad ah geeyeen tigreyga oo ay ku jiraan dawooyinka antibiotiga loo yaqaano iyo dawooyinka duumada iyo sidoo kale kan macaanka si kastaba ahaatee shidaal la-aanta ayaa caqabad weyn ku ah in saadka loo diro xarumaha caafimaadka ee gobolkaasi tigroy dabcan waxaan ogsoonnahay in halkaasi sidoo kale ay colaado ka jireen bilihii lasoo dhaafay sidoo kalena gobolada qaar ee dalkaasi etoobiya abaaro ay ugu sii darsameen maamulka gobolka ayaa ku qiyaasay in dhowr boqol oo kun oo qof ay ku barakaceen soonaha labaad ee canfarta amaba canfarta iyadoo barakacu weli socdo taasoo si weyn u kordhinaysa baahiyaha bani-aadamada gobolkaasi sidoo kale sidaanu sheegnay in ka badan kun iyo shan boqol oo caruur ah oo ay ku jiraan in ka badan lix boqol iyo soddon gabdhood oo ku jira toban iyo saddex dugsi oo ku yaala degmooyinka dobti iyo awaashi ee canfarta ayaa iska diiwaangeliyey barnaamijyo waxbarasho oo aan rasmi ahayn wada howlgalayaasha arrimaha baniaadamada waxay sii wadayaan leeyahay inay dhimaan howlahooda tigreyga ama howlaha gargaarka ay ka fulinayaan gobolka tigreyga sababo la xidhiira sahay shidaal la-aan iyo lacag cadaan ah oo aad iyo aad halkaasi ugu yar xaaladda waqooyiga etoobiya ayaa ah mid jilicsan oo aan la saadaalin karin inkastoo xaaladda guud ee gobolada tigreyga ee maxaarada ay weli tahay mid degan iyadoo markaasi xarka waa goosgooska ee uu yahay mid farida isagoo raad isku horimaadyo hubaysan oo la sheegayo in la isku adeegsaday hubka culculus iyo weliba duqeymaha cirka ayaa weli laga soo sheegaya deegaano badan oo ka tirsan gobolka canfarta gaar ahaan gobolada ama deegaanada berhal erebt iyo koneba iyo weliba abala oo dhammaantood ka tirsan aaga kilbeti ee loo yaqaano zone two amni xumada ka jirta canfarta iyo tallaabooyinkii hore ee maamulka iyadoo aysan jirin wax kulunyo ah baabuur oo gargaarsiday oo gaaray tigrey ilaa bartamihii bishii disembar ayaa weli saameynaysa nolosha dadka rayidka ah ayaa leeyahay ammaankooda xadidaya helitaanka nolol maalmeedka sidoo kale xaaladani waxay sii kordhinaysaa baahida baniaadanimo gaar ahaan tirada sii kordhaysa ee dadka barakacay waxayna caqabad ku tahay in gargaar baniaadanimo la gaarsiiyo meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ee waqooyiga etoobiya sidaa ay sheegeen mas-uuliyiinta dowlad deegaanka canfarta colaada socota ayaa ilaa iyo hadda lagu barakiciyey boqolaal kun oo qof oo u badan hoole dhaqato ku nool deegaanka labaad oo keliya ma zone two waxaa loo yaqaano waxaana weli socda barakaca sidaa darteed xaaladda bani-aadanimo ee gobolka ayaa ah mid aada u xun oo sii xumaanaysa qiyaastii laba boqol oo kun oo qof oo ay ku jiraan dadka gudaha ku barakacay ee i d p ska loo yaqaano ee gobolkaasi canfarta ayaa ku sugan meelo ay adag tahay in la gaaro xaaladaha wadooyinka arrimo amni ama ku xayiran khadadka xiriirka ama waxay markaasi gabaad ka dhigteen ay leeyahay meelo fogfog oo aan lahayn gargaar bani-aadanimo iyo sidoo kale kaalmo iyo adeegyada deg deg ah ay u baahan yihiin aan lagu gaarsiin karin amaba ay ka helayaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa toban iyo sideedii februaayo sheegtay in kumanaan qaxooti eritriyaan ah ay ka qaxeen xerada qaxootiga ee ee barahle iyo weliba nawaaxigeeda ee canfarta kadib markii uu dagaalka oo halkaasi ka dhacay deegaankaasi qaxootiga ayaa sheegay in ugu yaraan shan qaxooti ah la dilay dhowr dumar ahna la afduubtay kadib markii rag hubaysan oo markaasi aan la aqoonsan ay soo galeen xerada saddexdii bishii februaayo in ka badan afar kun oo qaxooti ah ayaa hadda ku sugan samera halkaas oo la siiyey hoy cunto biyo nadiifa iyo agab aan cunto ahayn oo ay ka mid yihiin markaasi gugasha lagu seexdo bustayaal baaldiyo qalabka jikada iyo weliba maro faradhowr ah ilaa toban kun oo qaxooti ah ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ku nool yihiin magaalada afdheer oo qiyaastii laba boqol shan iyo labaatan kilomitr jirta samera dhegeystayaal waa xaaladii ugu dambeeyey ee dhankaasi etoobiya arrimaha gargaarka qaxootiga iyo weliba bani aadanimada dhegeystayaal aan uu ku eeganay barnaamijka waxaanu aalaaba ku eegnaa xaaladihii ugu dambeeyey ee haddii ahaan lahayd dhanka iyo dadka iyagu barakacaya dalalka ay colaaduhu ka jiraan sidoo kale arrimaha qaxootiga ayaanu eegnaa wararkii ugu dambeeyey ee ay soo daabaceen qoreen hadal hayeenna hay-adaha samafalka kuwa ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo kuwa taakulaynta ka shaqeeya iyo kuwa qaramada midoobeyba ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal qodobo dhowr warbixina ayaad soo dhegeysateen ku saabsan soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya kuwo badanna weliba ay noo harsan yihiin oo miiska ay noo saaran yihiin waanu eegi doonaa dhegeystayaal haddii aan kusii soconno haddii aanu eegno imika dhanka iyo ukraine intaan u gudagelin afghanistan iyo suuriya maalmo iska horimaadiyo ba-an ama aada iyo aada u ballaaran oo ay ka socdeen qeybo ka mid ah dalka ukraine ayaa waxaa arrintan ay sababtay ee waa waa in waxyeelo ay soo gaartay kaabayaasha muhiimka ah ee dhaqaalaha guryaha iyo sidoo kale midka shacabka oo leh cawaaqib biniaadanimo oo daran in ka badan waxaa leeyahay afar boqol oo qof oo rayida ayay dhibaatadu lasoo gaartay sida la sheegay ama waxyeeloobay oo ay ku jiraan boqol dhimasho ah sida uu markaasi la sheegayo xafiiska wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay tirada dhabta ayaa aada uga badan ugana badnaaneysa maadaama aansan weli la xaqiijinin khasaaraha dhabta ah ee badan ee markaasi lasoo sheegay iskoorimaadka si xoogeysanaya ayaa halis gelinaya ayaa leeyahay masiibo amaba markaasi ka dhigaya sameynayana masiibo bini-aadinimo oo ka dhacda dalkaasi ukraine iyo dalalka dariska sida laga soo xigtay tirooyinkii ugu dambeeyey ee hay-adda u n h c r in ka badan nus milyan oo qof ayaa mar hore ka gudbay xuduudaha caalamiga kuwaas ugu badan dalka poland boqol iyo lixdan kun oo qof oo dheraadana waxaa leeyahay waxay ku barakaceen gudaha dalkaasi ee ukraine tani waxay u badan tahay inay tahay waxaa leeyahay arrin aad iyo aad weyn tirooyinka ayaana isbedelaya amabay tahay qiimeyn hoose oo la sameeyey tirada isbedelayso saacad kasta oo intaasoo milyan ay gaarayso dadka waxyeeladu ay soo gaarayso kaabiyaasha rayidka ayaa markaasi la dhaawacay la burburiyey ama la carqaladeeyey oo ay ku jiraan dhismayaal la degan yahay oo dad ay degnaayeen sidoo kale dhanka biyaha iyo korontada ayaa iyaduna caqabad ka haysata burburka wadooyinka iyo amni darada ayaa hakad gelisay waxaa leeyahay howladii saadka deegaanka iyo weliba helitaanka ama helitaankii cuntada iyo agabkii kale ee aas-aasiga ahaa qaramada midoobay iyo saaxiibadeeda kala shaqeeya arrimaha gargaarka iyo baniaadanimada waxaa leeyahay waxay isku diyaarinayaan inay si deg deg ah u kordhiyaan howlgallada marka xaaladda ammaanku ay fiicnaato amaba ogolaato ama u ogolaato qaramada midoobay waxa ay bilaabi doontaa sidoo kale leeyahay laba codsi oo deg deg ah oo la isku duway oo lagu talagalay dalkaasi ukraine halka ay xaaladdu ammaan tahay hay-adaha waxa ay awoodayaan ay leeyahay ama isku dayaan inay bixiyaan xoga gargaar biniaadanimo ururada bulshada riyadka ah iyo dad mutadawiciin ah ayaa ku sugan safka hore ee taageerada siinaya qof walba oo ay ku jiraan dadka gudaha ku barakacay ama haddii kale ay saameeyeen rabshadaha iyo weliba kuwa isku daya inay ka gudbaan xuduudaha oo iyagu barakacaya ayaa la gaaraya dhegeystayaal xitaa ka hor dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee adduunka gelgeliyey usbuucii hore iskuduwaha gargaarka deg deg ah ee qaramada midoobay ayaa xusuusinaya ama sheegayba in siddeed sano oo colaad ah oo ka dhacay bariga dalkaasi ay horay u gaarsiisay ama oga dhigtay saddex milyan oo qof inay u baahdaan gargaar baniaadanimo waa marka laga tago xaaladan iminka taagan hadda martin griefs oo sidoo kale ah madaxa arrimaha baniaadanimada ayaa u sheegay suxufiyiinta jimcihii in qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda ay ka jawaabayeen baahidaasi sanadihii lasoo dhaafay ama sanadahanba sideedii sane ee aanu soo sheegnay haweenka caruurta dadka waayeelka ah dadka naafada ah kuwa ku dhow waahadka xiriirka iyo weliba dadka kunool deegaanadan aan dowliga ahayn ayaa xilligani ah kuwa ugu badan ee saameyntu ay soo gaartay ama baahida ugu badani ee hayso sida warbixintu ay tibaaxayso hay-adda cunada adduunka ee w f p ayaa sidoo kale waxaa leeyahay waxay bilaabaysaa howlgal deg deg ah oo ay ku bixinayso gargaar cunto dadka kasoo cararaya colaadaha gudaha ukraine iyo dalalka dariska la-ah ayna gaarsiinaysaa ama siinaysaa kadib codsi rasmi ah oo ka yimid dowladda dalkaasi ukraine w f p ayaa waxaa sidoo kale la leeyahay hadda waxa ay ku baaqaysaa inay hesho lacag gaaraysa shan boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar si wax looga qabto amaba wax ka qabashada xaaladda deg dega ee ukraine looga shaqeeyo waa sida ay warbixinta tibaaxayso xaaladihii ugu dambeeyana ka qorayso dhankaasi iyo oja hay-adaasi ayaa sidaasi qoraysaa dabcan waa khadka ama dalkaasi ukraine oo iyaduna iminka kusoo biiraysa kuwa gargaarka deg dega arrimaha bani-aadanimada taakulaynta u baahan dhegeystayaal haddii aan ogno afghanistan waxaa leeyahay koox ka kooban sideed khabiiro oo sare oo ka kala socday hay-adda qaramada midoobay iyo ururada aan dowliga ahayn ayaa waxaa laleeyahay ku baaqayaan in si deg dega loo taageero howlaha bani-aadanimada ee nafbadbaadinta ee afghanistan ka socda kadib howlo shan maalmood qaatay oo ay dalkaasi ku tageen dadkan ah khubaradu oo ka kooban sideed dalkaasi ay tageen kadib indhendheyn ay soo sameeyeen xaaladdii ay soo ogaadeen dalkii ay ku soo wareegeen waxa ay leeyihiin dalkaasi waxaa ka jirta xaalad baniaadnimo aada u daran waana in si deg deg ah wax looga qabto tallaabana looga qaado khubarada xaaladda deg deg ah ayaa sheegayaa inay arkeen dhibaatada baaxadda leh ee arrimaha amaba baniaadnimada ee afghanistan laakiin sidoo kale ay arkeen hay-adaha samafalka oo awood u leh inay kordhiyaan howlgallada inkastoo ay jiraan caqabado shaqo oo baaxad leh oo ay ku jiraan dhibaatooyinka bangiyada iyo weliba lacag bixinta oo aada iyo aada u liita halkaasi bilihii lasoo dhaafayna kasii daray sida warbixintu ay sheegayso kooxdu waxaay u safartay degmooyin ay keli ka mid yihiin ama magaalooyin ay ka mid yihiin kabuul sidoo kale kandahar panjuai iyo weliba spiin boldark ayaa ka mid ah waxaana ay la kulmeen shaqaalaha gargaarka ee safafka hore iyo xirfadlayaasha dhanka daryeelka caafimaadka oo ay sameeyeen dadka in ka badan afar iyo labaatan milyan oo qof waa konton iyo sagaal boqolkiiba dadweynaha ayaa hadda u baahan gargaar nafbadbaadin ah taas oo soddon boqolkiiba ka badan ayaa leeyahay ama ka sarreeya waa tiradii labadii kun koob iyo labaatankii dabcan tiradan aaday u kortay marka loo barbardhigo sanadkii aanu soo dhaafnay sidaanu markaasi ogeyna sanadkani labada kun labaiy labaatanka ay caadiyanba laleeyahay waa sanad ay dad badani u baahan doonaan in la gaaro la gaarsiiyo gargaar bani-aadanimo la taakuleeyo dhan walbaba saasi awgeedna iminka dalkani afghanistan ayaa qeyb ka ah arrintaasi iyo howlahani afar iyo labaatan milyan oo qof tiradan waxay udhigmataa konton iyo sagaal boqolkiiba dadweynaha halkaasi ku nool waa kuwa iyagu iminka daryeelka keliya ku tiirsan kaydadka dadka waxaa leeyahay waa ay maran yihiin taas oo ku qasabtay qaar badan habab la tacaalida si markaasi waxyeelada ay isaga yareedaan iskaga yareeyaan sidoo kalena ay u helaan qaabab ay ku noolaadaan iyadoo oo mar waa bakhaaradoodii sidoo kale guryahoodii iyo hantidoodii ay maran yihiin ama ay ay dhulka galeen oo ay ku jiraan waxaa leeyahay sababaha ay isku badbaadinayaan ama dadkaasi ay ku raadsanayaanba cunto waxaa ka mid ah in guur deg deg ah ay gabdhaha u guuriyaan oo iyagoo caruur ah sidoo kalena caruurta lagu shaqeeya iyaguna waxaa loo yaqaana child lebor lagu sameeyo haweenka iyo gabdhaha ayaa sidoo kale si gaara u saameeyey ee leeyahay xuquuqdooda loo saameeyey oo inta badan khatar lagu hayo qorshahan ka jawaabidda arrimaha bani-aadinimada ee dalkaasi afghanistan sanadkan labada kun labaiy labaatanka waa codsigii ugu weynaa ee abid loo bilaabo hal wadan oo ku saabsan arrimaha bani-aadnimada ayaa leeyahay maadaama uu yahay dalka ugu badan ee iminka taageerada iyo taakulaynta iyo arrimaha gargaarka u baahan waxa ay ku baaqaysa ayaa leeyahay ama hay-adahani ay markaasi codsanayaan afar dhibic afartan iyo afar bilyan four point four four billion dollars waa dollar ayaa laga hadlaya si markaasi gargaar loo siiyo in ka badan laba iyo labaatan milyan oo qof waxaa la maalgeliyey toban iyo saddex boqolkiiba dabcan xaqiiqooyinka muhiimka ah ee xaaladda biniaadamada afghanistan haddaanu eegno in ka badan waxaa leeyahay kalabar dadka ayaa wajahaya dhibaato ama heerar deg deg ah oo cunto yari ah waa saddex iyo labaatan milyan oo qof ayaa wajahaya gaajo ba-an ku dhawaad sagaal milyan oo qofna waxa ay ku jiraan heerarka deg dega ah ee loo yaqaano i p c for ka badan saddex iyo labaatan milyan oo qof gargaar ay u baahan yihiin sagaal milyan oo ka mid ahna waxaay ku jiraan xaalad aad iyo aad u liidato in ka badan kala bar dhammaan carruurta ay da-doodu ka yar tahay shan sano ayaa hadda la filayaa inay soo wajahdo nafaqa darro nafaqa xumo sanadkan labada kun labaiy labaatanka haddii aan gargaar bani-aadnimo oo deg deg ah la gaarsiinin lagu badbaadininna in ka badan afar milyan oo carruur ah oo shan sano jir ka yar ayaa nafaqa xumo ba-an qabanaysa ama lasoo darsaysa in ka badan hal milyan oo ka mid ahna aad ayay markaasi u daran yihiin ayaa la leeyahay in ka badan boqol iyo saddex kun oo carruurane in ka badan boqol iyo soddon kun oo carruurane waxaa leeyahay ayaa ku dhiman kara sanadkan iyada oo aan tallaabo deg dega haddii la qaadin dalkaasi afghanistan ayaanu ka hadlaynaa weli malaayiin qof oo barakacyaal ah iyo kuwa markaasi soo noqday ayaa weli ku jira nooc barakac ah oo ilaa iyo labadii kun labaaankii waxayna ku nool yihiin xaalado hoy aad iyo aad u liitaa khatar ah inta lagu jiro waa xiliyada jilaalka oo kale iyo weliba helitaanka waxaa leeyahay feedhowrka asaasiga iyo adeegyada caafimaadka oo kooban amaba aad u liita ayaa xaalada kasii darsiinaysa amaba hoos usii dhigaysa dhegeystayaal ka hortaga macluusha waxay u baahan tahay cunto gargaara oo isugu jirta maxaa leeyahay gargaar dhankaasi iyo beeraha iyo sidoo kale lagu bixiyo wakhtiga saxda ah ayaa loo baahan yahay beeraha ayaa fura u ah in dadku ay markaasi nagaadaan guryahooda ku nagaadaan iyo dhulkooda ay iska joogaan waxaa loo baahan yahay in si joogto ah loo eego beeraha si wax looga qabto dhibaatooyinka gaajada ee jira loogana hortago burbur dhaqaale oo ballaaran oo halkaasi ka dhaca dabcan waxaa loo baahan yahay yaa leeyahay hindisiyaal ilaalineed dadka aadka u nugul lagu ilaaliyo oo ay ku jirto ilaalinta xuquuqdooda helitaanka adeegyada aasaasiga dhegeystayaal waa xogtii ugu dambeysay warbixintii ugu dambeysay ee tibaaxiisa kana hadlaysa xaalada dalkaasi afghanistan iyadoo la leeyahay dad aad iyo aad u tiro badan ayaa halkaasi u baahan gargaar sidoo kalena ku tiirsan oo keliya in gacan loo fidiyo oo wax lasoo gaarsiiyo waana tiro aad iyo aad u badan waa malaayiin qof saddex iyo labaatan milyan oo qof ayaa la sheegayaa inay wajahayaan gaajo ba-an ku dhawaad sagaal milyan oo ka mid ahna saddex iyo labaatankaasi milyan gaajadoodu amaba xaaladahoodu aad iyo aad ay u liitaan ayaa leeyahay waana xaalad u baahan in looga gargaaro sidoo kale caruurta ayaa qayb ka ah dadka iyaguna leeyahay nafaqadari nafaqo xumo ayaa soo wajahaysa la kulmayaan sidoo kalena boqolaal kun oo caruur ah ayaa waxaa leeyahay qarka u saaran yihiinba inay gaajo darteed iyo nafaqadaro u dhintaan haddii aansan wax laga qabanin waa bilaha soo socda ama maalmaha soo socda dhegeystayaal sidoo kale warbixintu waxay sheegaysaa in malaayiin qof oo barakacyaal ah iyo kuwa soo noqday oo ilaa labadii kun iyo labaiyo tobankii halkaasi ku jiray amaba muddo ku dhawaad toban sano ah ay yihiin kuwa iyaguna xaaladoodu ay ka mid tahay kuwa u baahan in isha gaarka ama ilgaara lagu eego waana sababta iminka ay qayladhaanta uga soo yeerayso hay-adahani kuwani arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga arrimaha bani-aadinimada u n c r oja sidoo kale u n ta iyo si guud kuwa ka shaqeynaya arrimahani dhegeystayaal ee ku saabsan xaaladaha dalkaasi afghanistan waxaana leeyihiin waa in la caawiyaa la taakulayaa waxaana loo fulay ama loo furayba codsigii ugu weynaa abid ee loo fura hal wadan oo keliya waxaana loo baahan yahay afar bilyan iyo in ka badan oo dollar si laba iyo labaatan milyan oo qof loo gaaro xaaladooduna wax looga qabto bal yuusuf ayaanu aad dib ugu laabanaynaa dhegeystayaal si isaguna oo markaasi inoo soo bandhiga inala wadaago wagti ugu dambeysay dalkaasi dhanka iyo soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda
waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari muuse cabad buu mahadsan yahay dhegeysta xogagii u dambeysay ee dhanka bakistan dhegeystayaal iyo raalliada afghanistan dhegeystayaal waata iminkan bardhankaasi iyo hay-adda qaramada midoobey u n waa hay-adda weyneyd dhegeystayaal iyadoo markaasi bulshooyinka sida uu markaas aad ku saameysay xaaladaha deg dega abaaruhu markaasi mudaanta koowaad ay doonayaan in ay siiyaan haddaba maxay tahay bal aan soo xigano hadalka adam cabdilmo waa aadan waa adam cabdelmowla waxa uu leeyahay marka dhinacyada badan la eego xaaladda deg dega ah ee abaaruhu waxaa la mid tahay dhibaatadii labada kun lix iyo tobanka labada kun toddoba iyo tobankii siyaaba qaarkood waxaaba kasii daran ay kasii daran tahay durba inka badan ilaa iyo afar waa afar dhibic saddex milyan oo qof ah ay saameysay inka badan nus milyan qofna way barakaceen sanadka labada kun koob iyo labaatanka labada kun laba labaatanka ee hadda aynu ku guda jirno dhegeystayaal bishii labaadba ay sii dhammaatay tiraduna way sii kordhaysaa ayuu leeyahay lacag la taaban karo iyo weliba hore loo markaas loogu taagulay waxqabadka jawaabahuna way markaasi ay ku jiraan qorshuhu ka jawaabista biniaadinimada ee sanadka labada kun laba labaatanka waxaana markaas waa dabcan mudnaanta koowaad muhiimadan ku siin doonaa dadka barakacyaasha ee sidoo kale dadka abaaruhu aad ku saameeyeen dadka beeruhu markaas ay ku taagnaayeen inaan markaasi badbaadina noloshooda waa siduu hadalka ku yiri adam cabdalla mawla dhegeystayaal haddaba iyadoo taasi hadalka waxa ay daba socotaa dabcan warbixintii markaasi qaramada midoobey ay soo saartay ay ku aadaneed abaaruhu warbixinta kala duwan ee laga soo kala saaray sidoo kale lacagta qorashaha intaasoo malaayinka shilin ee lasoo dabcan malaayinka shilin ee doolarka maraykanka laga soo saaray in markaas wax lagu qabto iyadoo xooga markaasi la saara meelaha aan markaasi la aadi karin ama sidoo kale iyo meelaha markaasi adagtahay in la gaaro qoondaynta ayaa markaasi kusoo beegan xili markaasi sidoo kale ay aada oga naxayso qaramada midoobey sidii arintan wax looga qaban karo waxayna sheegtay inay arintan soo noqnoqoto sidoo kalena doonayso inay sii xoojiso waa xeerka fakhriga ee markaasi soomaaliya taasoo sii kordhay dabcan bilihii markaasi lasoo dabcan lasoo dhaafay ee ku jirtay iyo weliba bulshada oo markaasi arrimo fara badan ee nolosheeda ay markaasi ka xayuubintay ama sidoo kale nolosheeda cariiri ka noqoto waxyaala fara badan ayuu ku sheegtay in ay ka mid tahay waxyaalaha markaasi dib u ragaadinaya ama dib u celinaya wadanka soomaaliya ilaha markaas ugu horeeya ee margelinta ee sanadkan labada kun laba labaatanka qoodaynta waxay markaasi kordhi doontaa boqolkiiba siday ahay qaramada mid ku sheegto afartan dhaqaale dheeraada iyo weliba waxqabad hore si wax markaas looga badbaado looga badbaadayo loona joogteeyo nolosha dadka ay sida dad aadka markaasi ugu saamaysay abaartu si sidoo kalena noqotay mid markaasi aada usii dabadheeraatay qoto dheerna markaasi dan weli markaas aysan usii yeelan dadka iyo weliba baaraandegidda markaasi la doonaya in looga baaraandego sidii wax badan isbedel xooganah loogu keeni lahaa wadanka soomaaliya qoondaynta ayaa waxaa markaasi kaabaysaa ilaa ay lacag gaarayso toddoba iyo toban milyan oo lacagta doolarka maraykanka oo dhowaan la keenay dabcan lagu soo wareejiyay sanduuqa dhexe ee gurmadka degdega ee qaramada midoobey ee c r f loo yaqaano si looga daabulo baahida markaasi degdega ee bulshooyinka ay abaaruhu aadku saameeyeen qoondaynta ayaa markaasi deeradda lagu saari doona waxyaabaha aadka markaas waxyaaba fara badan oo isku dhaf ah oo koox markaas ama koox kooxa fara badan dhinacyo kala duwan oo kooxo ah dhinacyo loo kala jiri doono kuwaasoo mudnaanta siin doona howlaha markaasi muhiimka ah ee markaasi nafbadbaadinta dadka ay abaaruhu sida aadka u saameeyeen jubbaland puntland ayaa ka mid ah meelaha markaasi ay tusaale usoo qaateen dhegeystayaal ay waxqabadka imikan ugu baahan yihiin galmudug ayaa soo raacda dhegeystayaal hirshabeelle waxaa kaloo ka mid ah dhegeysta taageerada qoysaska abaaruhu barakiciyeen iyo dadka cusub oo ay markaasi dabcan wadada markaasi barakacyaasha qaadan weligeenu aysan arkin barakac iyadoo markaasi la hubinayo bixinta adeegyada muhiimka inta waxaa dheer waxqabadyada markaasi dabcan in koox koox markaasi loo adeegsan doono ama sidoo kale loogu adeegi doono dhegeysa sida fayadhoorka xabnololeydka iyo weliba nafaqeynta ayaa markaasi in la doonayo in lacagahaasi loogu ogolaanayo sidoo kalena lagu doonayo in lagu bixiyo waxyaalaha markaasi asaasiga qofka uu aada ugu baahan yahay dhegeysa waxaana ka mid ah sida biyo dhaaminta ay sidoo kale biyndabcan biyo nadiifinta iyo sidoo kale ceelaha in markaasi ama ceelal fara badan aad loogu daro iyo weliba wakaabyada markaasi ay dadka xoolodhaqatada ay markaasi loo hagaajiyo gargaarka cunada markaasi ee xoolaha u baahan yihiin iyo dadka bilaadanka iyo sidoo kale waxaa ka mid a dhegeysa goobaha waxbarashada ayaa markaasi noqon doonta lacagahaas iyo lacaga kaash ah in markaasi dadka noloshooda ku yar maareyn karaan bilooyinka ah sida hay-adda qaramada midoobey ee u qoondaysay qaabka istraatiijiga ay doonayso inay ku wada shaqeeyaan soomaaliya oo saf hore kaga jirta isbedelka cimilada waxay sii weyn markaas u saameysay abaartu ba-aan ay ka jirto guud ahaan geeska africa in ka badan ilaa afar saddex dhibic milyan oo qof ayaa hadda markaas abaartu aadka u saameysay intaasna waxaana markaasi ku jiraan ilaa waa shan boqol iyo konton iyo afar kun shan boqol oo qof oo barakacyaale oo markaas u baahan cunno biyo iyo weliba in raashiin dhinacyo kala duwan iskugu jiraan in si deg deg ah markaas lagu gaarsiiyo dhegeysa waxay sheegaysaa hay-adda qaramada midoobey in markaas ay tirada sii badanayso iyadoo xili roobaadka soo socda aan markaasi la filinaynin ilaa iyo markaasi bisha abriil ee sanadkan labada kun laba iyo labatanka tiradana ayaa markaasi noqonaysa sida horaanba warbixinada kala duwana aan ku sheegnay ee sare usii qaado ama sidoo kale meelaha ay iminkan dadka barakacyaasha kusii badan karaan ilaha ayaa markaasi sheegaysa qaramada midoobey inay halkooda markaasi ku reebto sidoo kalena musiibo kale aysan loogu suurtagelin dadka inay markaasi dhibaato wadooyinka intay ku jiraan ay kala kulmaan ama kasoo qaxayaan meelaha fogfog ay kaga imaanayaan qaar ayaa markaasi sheegaysa in caasimada ay kusoo hayaamayaan waa caasimada muqdisho meelo fogfogna kaga imaanayaan iyagoo ay markaasi gacmo maran waxba sidoo kale aysan wadin xoolahoodana ay kaga soo dhammaadeen abaarihii markaasi wadanka soomaaliya ka dhacay halka sidoo kale dadkii beeraha beeraleyda ku dabcan dhaqan jireenna ee markaasi ayagana la sheegay in horaan uu ku habsaday locust dhegeystayaal masaacayaanka marka qaramada midoobe ay sheegtay in ay dhibaato xoogan uu kasoo gaaray halka cimilada qaarna ay wadanka soomaaliya iska bedeshay oo ay markaasi dalagyadii waxyaalihii markaasi ay beerteen ku adagtahay dadka inay usoo dhacaan amase ay kasgoostaan waxaana markaasi ka qusteen dadkii markaasi caanqaniga ku ahaa beerihii in ay sidoo kale imikan waxba aysan uga soo gi'i karin waxaana sheegeen in ay ayagana iskaga soo baxayaan meelahoodii ayna imaanayaan caasimada ay usoo raadsanayaan noolal kale cusub waxaana markaas noqonayaan kuwa barakaca waxaana sheegayaan barakacayaasha meelaha qaar inaysan ugu ficneen oo ay kaga wanaagsan tahay halka meelihii nolmalihii markaas noloshooda ay ku dhaqi jireen laakiin ay sheegtay inay doonayso qaramada midoobe in halkaas wax loogu gaarsiiyo intaysan qaarka dhiman aysan soo barakicin waxay hay-adda qaramada midoobe sheegtay inay saadaalinayso in bilaha markaasi ay afraad laga yaaba in robab ay ka da-aan wadanka soomaaliya iyo weliba gobolka waqooyiga ee etoobiya iyo sidoo kale wadanka wadanka kenya waqooyiga in markaas saadaalin qaar ah ay markaas laga yaabo in roobo yar ay ka da-aan sida ay markaas dadka xoola dhaqatada ay ugu diirsadaan qorshaha ka jawaabista ee biniaadanimada ee soomaaliya labada kun labaiyo labaatanka waxaa markaas raadinaysaa lacag kale oo markaasi sii dheer oo wax markaas looga qaban karo ilaa iyo sanadka saddexa waa sanadka labada kun saddex iyo labaatanka lacag gaaraysa hal dhibic shan bilyan lacagta doolarka ee maraykanka si loogu caabiyo dad gaaraya shan dhibic shan milyan oo qof oo soomaali ah oo jooga meelaha kala duwan laakiin keliya saddex dhibic laba boqolkiiba ayaa markaasi dhaqaalaha loogu badan doonaa ama loo badanaya in markaasi loo badiyo dhanka dhaqaalaha waxaana ka mid ah dadka xoola dhaqatada dadku abaaruhu saameeyeen dadka barakacyaasha ee meelaha kala duwan ee kala fogfog kagu jira dhegeystayaal iyo sidoo kale dadka beeraleyda ayaa ka mid ah meelaha markaas la doonaya in markaasi noloshooda waxyaalo fara badan isbedel xoogan loogu keena dhegeystayaal ayaa markaas hay-adda qaramada midoobe sheegaysa in aad lacagtaasi boqolkiiba loo qondayn doono tiro markaas ayaga ugu badan oo ay markaasi faragelin xoogan lagu samayn jirin sanduuqa gargaarka biniaadamada ee soomaaliya ee s h f iyo weliba sanduuqa waxqabadka degdega ee dhexe ee s h waa sanduuqa markaasi waa sanduuqa gargaarka ee biniaadamada ee soomaaliya iyo sidoo kale sanduuqa waxqabadka degdega ee dhexe ee dowladda maamul xafiiska qaramada midoobe ee xiriirinta arrimaha biniaadamada ee ocha waxay markaas ogolaanaysaa in deeqbixiyaashu inay markaas mideeyaan tabarucaadkooda ee ku taageerayaan dadka dhibaatada ee biniaadamada u baahan iyo mudaanta koowaadna la siiye dhegeysan dabcan isku darka dabcan dabacsanaantu ayaa markaas ka mid tahay in dadka loo dabacsanaado sidoo kalena la gaarsiiyo deeqihii markaasi loogu talagalay iyadoo markaasi hanaanka qaramada midoobe qaybka istaraatiijiyadeed ahaan loo dejiyey loo marayo lacagtuna ay markaasi la hubsado in dadka markaas akoonadooda ama telefoonadooda markaasi loogu kala shubo aysan ahayn kuwa markaasi kaash ah laakiin telefoonada ayaa markaasi xogta ururinta ay markaasi loogu sahlaya in qof waliba lacagta loogu talagalay si xogta loogu gudbiyo qaramada midoobe sidoo kalena ay sheegto in wax isdabamarin iyo weliba in markaas dadka gargaarka u baahan oo masaakiinta ah sidoo kalena waxooda ay markaasi lasdabamarin waxay sheegtay in hay-adda qaramada midoobey qaramada waa xirinta arrimaha biniaadanimada ee ocha ay sheegtay in ay wax badan ka qaban doonto sidoo kalena ay markaasi kormeero kala duwan ay samayn doonto sida markaasi loo adeegsaday lacagaha iyo sidoo kale sida markaasi baahiyada gaarka ay dadka markaasi ay qabeen dhammaan loo adeegsaday ayay sheegtay inay dabagal xoogan ku samayn doonto iyadoo sheegtayna dadka ay markaas imikan isha goonida ay ku hayso sidoo kale sida aad u fiirinayso waa dadku abaaruhu aadka u saameeyeen dadka xorihii ka dhammaadeen iyo sidoo kale dadka markaasi barakacayaasha gudaha ku barakacay dadka beeraleyda horaan dalagyadii waxyaalihii beerahooda kasoo gu'i jireen ee ku tirsanaayeen sidoo kalena u iibgeen jireen meelaha kala duwan dhegeystayaal waxayna sheegaysaa dadka lacagahaasi lagu ammaansaday in wax badan ay doonayaan inay ka qabtaan sidoo kalena la ilaaliyo hanaanka markaasi dimuqraadiyadda iyo hanaanka markaasi biniaadinimada hanaanka dadka markaasi baarakacayaasha oo qofka qof walibana loo baahan yahay in gargaarkaasi sida deeqda iyo weliba cunooyinka biyaha in si deg deg ah markaasi loo gaarsiiyo sida hay-adda qaramada midoobe ku sheegayso waxay sheegaysaa sanadaha u dambeeya ee sanadka labada kun ee si dhammaadkiisa labada kun labaatanka iyo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka in lacaga aad u tiro badan ee markaasi qaramada midoobe soo gudbin doonto sidoo kalena ay markaas iskala kaashan doonaan sanduuqa gargaarka biniaadamada ee soomaaliya degdega waxqabadka degdega ah ee dhexe loo yaqaan s h f waxaa markaasi maamuli doonaa xafiiskaasi dhegeysa hay-ada qaramada midoobe xiriirinta arrimaha biniaadanimada ee ocha waxaana sheegaysaa in markaas insan loo ogolaan doonin in markaas lacag qaldan si qaldan ay u baxdo meela markaasi loogu talagelin ay aada dhegeystaan waxaana sheegaysaa in lacagtaasi qaab istaraatiijiyadeed qaab markaasi hanaankeeda hufan qof waliba u arki karana ay markaasi soo diyaarisay waxna markaasi la doonaya in loogu xoojiyo arrimaha wadanka soomaaliya ka taagan dhibaatadiisana waxqabashada iyadoo markaasi isla kaashanaya hay-ada qaramada midoobe arrimaha xiriirinta biniaadanimada iyo sidoo kale hay-adda markaasi u qaabilsan cunada adduunka w f b hay-adda sidoo kale caafimaadka ayaa iidan imika soo gelaysa w h o sidii wax badan looga qaban lahaa sidoo kalena xalin fara badan loo heli lahaa dhegeystayaal waxay markaasi sheegaysaa in isbedelo badan la doonaya in loogala imaado sanadihii markii isku barbardhigo sanadka labada kun labaiy labaatanka sanadkii tegay labada kun iyo koob iyo labaatanka iyo sanadihii ka horreeyay labada kun iyo lix iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii in markaasi sanadahan ay kaga daran yihiin sidoo kalena tirada ee markaasi ay tahay mid markaasi waasin ah dhegeysa mise aada ugu xun oo aada qof waliba oo imikan uu markaasi la fajacaysan yahay ama sidoo kale madaxa uu la haysto dhibaatada iyo waxyaalihii markaasi dadka aada u tiro badan ee kasoo gaartay xoolihii durba ka dhammaaday iyo weliba kuleelihii faraha badnaa ee wadanka markaas uu soo maray iminkana ay ka taagan tahay meela qaar oo ay sheegayaan in dadka ay weli noloshooda ay ku adkaanayso sidoo kalena ay isnacayaan taasoo looga digay in ay qof waliba uu iska dejiyo sidoo kalena uu buuq maskax usan iskaga furin iyadoo markaasi kaalin xoogana caafimaadna la doonaya in dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba hay-adda qaramada midoobe caafimaadka u qaabilsan inay markaasi kaalin ay ka qaataan sidii dadka markaasi loo dejiyo sidoo kalena xanuuno ay markaasi maskaxda aysan kaga furmin dhegeystayaal arrimahaas ayaa gargaarka biniaadamada dhegeystayaal kaga hadlaynaa saaka qeybaha dambe dhegeystayaasha ayaa laga yaaba muscabow inaan siino bal laakiin waxaa haddana jirta warbixin dheer oo ay qaramada midoobay qaybteeda markaasi caruurta unisef ay soo saartay kaga hadlaysa arrimaha soomaaliya ee kasoo bilowtay labada kun kob iyo labaatanki ilaa iyo labada kun laba iyo labaatankii ee sanadkan hadda aan ku gujirno bisha labaad warbixinta waxaa la sheegayaa in caruurtada dhibaatada ka haysato kasoo bilowto dabcan waxbarashadooda sidoo kale nafaqadarada haysato iyo sidoo kale caruurta oo markaasi kuwa daribajiifta ah ama caruurta aan markaasi dabcan magaalooyinka magaalooyinka iska wareegaan ay markaasi qaramada midoobe qaybta caruurta ee unisef ay soo saartay kuwaasoo ay aada uga deereysa laakiin dhankaada muscab
hagaag yuusufow dabcan intaan weegin sidoo kale dhankaasi iyo baraha bulshada waxyaabaha maanta la isla hadalhayo amaba sida aadka loogu hadalhayo aan soo qabto warbixintan ku saabsan dhankaas iyo yemen dhanka yemen waxaa leeyahay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo baniaadam waxay leeyihiin asxaabteena baniaadamada waxa ay ku celinayaan ay leeyihiin walaaca ay ka qabaan xaalada baniaadanimo ee xun ee dalkaasi ka jirta oo ay ku jiraan saameynta colaadaha socda iminka oo maalin kasta sababa khasaaro gaara dadka rayida haddii ahaan lahayd mid nafeed haddii ahaan lahayd mid dhaawac haddii ahaan lahayd mid dhaqaale iyo sidoo kale mid kaabayaashooda burburya in ka badan saddex iyo labaatan kun oo qof ayaa ka barakacay yaa leeyahay tan iyo bilowgii sanadkani kuwaasi oo intooda badan ku noolaa gobolada xudayda marib shabwa iyo weliba tais waxa ay markaasi ku biirayaan in ka badan afar milyan oo qof oo ku barakacay guud ahaan yemen tan iyo markii ay sii korortay colaada sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii muddadaasi intii u dhexeysay hay-adda gargaarkana waxaa leeyahay waxa ay sameynayaan wax kasta oo ay awoodaan si ay wax uga qabtaan baahiyaha dadkan laakiin dhaqaale yarida ba-an ayaa khatar gelinaysa qulqulka gargaarka bani-aadanimo ama howlaha halkaasi ka socda bilowgii sanadkan labada kun labaiyo labaatanka saddex meelood laba meel ee barnaamijka ama barnaamijyadii gargaarka ee ugu waaweynaa ee qaramada midoobay ayaa mar hore lagu qasbay in la dhimo amaba la xiro waa kaasi sababo la xiriira daldaloolada maalgelinta awgeed iyo in hay-adihii dalalkii deeqbixiyaashii maalgelinayay ay yaraadeen hoos u dhaceen amaba la joojiyey gooyin dheeraada amaba istaajin ama wax laga gooyo oo dheeraada ayaa kusoo foolleh haddana maalgelinta oo la helin awgeed haddii dalalkaasi deeqbixiyaasha caawiyaasha iyagu lacagaasi bixinayay ay dib u soo celinin waxaa leeyahay mar kale waxa uu wajahi doonaa dalkan dadkan iyagu qaxootigaa u baahan gargaarka in deeqahaasi lasii dhimo oo lasii gooyo gooyintani waxay halis gelinaysaa baahida bani-aadanimo ay ka mid tahay gaajada raashinkii cunnada ayaa hore loo jaray kalabar sideed milyan oo qof kalabar siddeed milyan oo qof ayaa waxaaleeyahay iminka laga jaray raashinkii cunnada ee la siin jiray sababihii aan soo sheegnay awgooda dadkaasi waxaa laga yaabaa inay si dhaqso ah u joojiyaan gebi ahaanba helista gargaarka cuntada ayay warbixintu timaahayso dabcan waa asxaabta amaba warbixinta ay soo saarayso hay-adan oja oo ay leedahay ee maadaama dalalkii ama waa kuwiina siinayay deeqbixiyaasha ahaa ee lacagaha hataa kulaynta ayna soo meelin jiray gaarsiin jirnana dadka halkaasi ku suran maadaama ay yaraadeen kuwa qaarna ay gooyeen innaguna waxaan ku qasbanaan doonaa in howlaheennu aan yareenno kadibna aan albaabada isugu dhufanno taasi oo saameyn ku yeelanaysa malaayiin qof oo halkaasi ku tirsan raashinka la siiyo ayay warbixintu leedahay dhanka koonfurta sudan waxaa laleeyahay waa gurmadka baahiyaha ama barnaamijka gurmadka baahiyaha ee arrimaha bani aadamnimada ee dalkaasi sudan ee sanadkan ayaa la daafuray dhowaan waxa ay muujinaysaa in xaalada ay markaasi dalkaasi sii xumaanayso xaalada bani aadamnimo ee dalkaasi ay sii xumaanayso ayay muujinaysaa ilaa sideed dhibic sagaal milyan oo qof ayaa u baahan doona gargaar bani aadanimo sanadkan labada kun labay labaatanka waa dalkaasi koonfurta sudan south sudan anagu ka hadlaynaa waxaa leeyahay eight point nine milyan qof sideed dhibic sagaal milyan oo qof ayaa u baahan doona sanadkan in ay noqdaan kuwa la caawiyo waa marka la barbar dhigo sideed dhibic saddex milyan sanadkii hore taasoo micnaheedu tahay in ku dhowaad lix boqoloo kun oo qof ay halkaasi ku darsameen amaba dadka ay iyagu noqdeen kuwa u baahan gargaar amaba tiradii ay ku korortay tan waxa uu sabab ah iska horimaadka sii socda fatahaado baahsan ama badan sugnaanshaha cuntada oo sii xumaanaysa sicir bararka qiimaha cuntada oo sarreeya iyo weliba helitaan la-aanta adeegyada asaasiga ah ayaa kasii darasiinaysa xaaladda hoosna usii dhigaysa kuna qasbaysa dadka iyo dowladdaasiba inay sii kordhaan dadka u baahan sidoo kalena la kordhiyo lacagaha baahiyaha bani aadanimo ayaa aada looga hadalhayaa degmooyinka fangag dak iyo weliba bebor ee jingole iyo galbeedka kubet iyo rumbek bari ee waxaa leeyahay harooyinka kuwaasi oo loo kala saaray inay qabaan baahi musiibo ah qaramada midoobay iyo kuwa la howlgala hay-adahooda ayaa sii wada bixinta gargaarka waxaana bishii decembar leeyahay ee sanadkii aan soo dhaafnay ay gaareen dad lagu qiyaasay shan dhibic saddex milyan oo qof oo helay nooc ka mid ah gargaar bani aadannimo dhegeystayaal sida ay warbixintu sheegayso waa dhankaasi iyo koonfurta sudan sidoo kale iyaduna qeyb ka ah waxyaabaha ama xaaladihii ugu dambeeyey ama dalalka iyagu sidoo kale dhanka taakulaynta aadka iyo aadka ugu baahan dhegeystayaal dabcan qodobo dhowr ayaanu soo eegnay ee ku saabsan dhankaasi ukraine sidoo kale xaalada suuriya ayaanu soo eegnay sidoo kale afghanistan ayaanu warbixin ka taabanay yemen ayaanu soo eegnay sidoo kale dhanka etoobiya colaadihii xaaladihii ugu dambeeyey ayaanu sidoo kale eegnay iyo warbixintaasi iminka ku saabsaneed south sudan ama koonfurta sudan iyo xaaladihii ugu dambeeyey iyadoo laleeyahay dadka u baahanaya gargaarka iyo arrimaha baniaadamada ayaa sii kordhaya ayaa laleeyahay dabcan dhegeystayaasha ayaanu fursadda siin doonaa sidoo kale si barnaamijkeeguna ay qeyb oga soo noqdaan dhegeystayaal balse haddii aanu eegno dhanka iyo baraha bulshada dabcan qodobo dhowra ayaa maanta lagu hadalhayaa dhankaasi iyo waa dhanka iyo baraha bulshada dabcan oo ku saabsan soomaalida iyo sidoo kale warbixino kale oo aada iyo aada u badan laakiin waxaa laleeyahay yuusuf warbixinada maanta dhanka iyo facebook ee lagu hadalhayo waxaa ka mid ah waxaa leeyahay dalka sudan xalay waxaa ka dhacay arinta ka dhacday waxaa layidhi nin ayaa waxuu doonayay inuu guursado xaas labaad sax
xaaskii labaad marku uu guursanayay marka ninka aroos ayuu ahaa xaaskii labaad uu guursanayay xaaskiisii hore waxa ay ka dharjisay ayaa layidhi kaniiniga hordada sax
xafladii guurkiisa waka dibdhac
yuusuf o arin dibdhaca waayba ka weynta waxaa dhici doono xaaskiisi koowaad ilaan gurigeeda ayuu joogay sax xaafladii waa la diyaariyey kulli aroosadii waa lasoo diyaariyey waa xaaskii labaad u guursarbay laakiin ninka gurigiisa ayuu joogay gurigiisa ayuu ka tegi rabay xaaskiisa koowaad wuxuu ku samaysay kaniin ay ka rajisaa leeray kaniinka hordada sax ninkii waa dhacay sax goortii la gaaray xilligii xafladda arooska oo qoyskiisana ay ka waayeen goobta ay ka soo raadiyeen alla guriga hore marka gabadha way ogeed inuu maanta aroos galayo dabcan way ogeed yuusufow way way la ogtahay socotay way la waktiga aroos galayo way la- saacadda meeshuu ka ballansan yahay xafladda wax walbay og tahay laakiin dee waxaan marayaa ninka waa go-aansado dee Mm.
meel baa u caddeed inuu ka diida codsiga ayay u badan tahay haddii iyataa ay dhahday micnaha ayla guursaneyn aye inuu ka diiday ayay u badneed aada iyo aad.
marka xafladdii iyo qoyskiisa ayaa imaadeen ayaa layidhi qoyska markay imaadeen asxaabta imaadeen ninka waa la waay waa la sugay waqtigu waa la gaaray gabadhii waa la bisan tahay waa la keenay garanaysaa aye Een, marka reerkii way ordeen oo gurigiisii ay soo imaadeen gurigiisii ay usoo raadiyeen sax Een, markay gurigii imaadeenbo ninka waaba hurdaawo
iska hurdaa jiif ninkii arooska ahaa waa waa hurdaa aye xaaskiisa way diiday in ay la markaasi kiciso ama ninka la kiciyo ala ninka u jiifa hurdaya Hurdaa, halkasina khayrida khayrida ka daaya Een, fadhiga fariista so- maya Ah.
fadhi fadhigee iska socdaalaniyo aye qashqashaadka niga daaya Sax.
Oday- odaygu waa igu hurdaa sax anigana gurigeygaan iska dhaqanayaa buuqi qaylin u baahni buuqi khayr uma baahnin sax xafladii arooska oo camiran ayaa layidhi sax wax la sameeyaa la garan waayay isfow aha mid ka mid a dadkii kasoo qayb galay xafladda ayaa loo guuriyey qoftii aroosadeed
aada iyo aad ma fahmaysaa aha yuusuf oo meesha ka ahaa audience oo kasoo qayb galay aha oo xafladiis ka imaaday aha ayaa waxaa lay bal gabadhan markan adiga ayaa lagu faatixinaya wala isqaabil haa aha sidii aroos buu ku dhammaaday oo gabadhii sidii een, ayaa ninka ayada- iyadana marka- sidaa ku badbaadsatay ninka marka gabadhii een, gabadhi kale marka ayada ninka maxay u guursanaysa ma jacayl bay u guursanaysa mase waxay u- maxay u guursanaysa haddii nin Eh.
kale oo iska socda iska
Dabcan.
qaadan leeya iska qaadanayso yuusuf oo su-aasha meesha taallo ayaa midaas ah Mhm, Eh, dee jaceyl iyo warkiisa ma jiro mhm.
waxyaalo sababa een, ma ogtahay jaceyl marka laga soo tago sababo badan ayaa lasku guursaa maalmahan dambe soo mooy Aye, marka ma la weydi oo reerkii ma isweydiiyeen oo labada reer ma isweydiiyeen oo maxaa dhacay wiilka maxaa ku dhacay markaa reerkii gurigii aad tagtay maxaa la soo kulanteen waa la og- waxaa ku duwaa laga dhagsan yahay haye in islaantanna ay ka dambeysay oo kaniini wax ay s- ninka siisana waa la ogaaday marka say ku ogaadeen guryaha gudiga guryaha gu- gudaha guriga umaysan gelin Xaaladda- iyaga, xaaladda- laakiin banaanka lagu reebay yuusuf xaaladda markay xumaatay Aha, oo eh, wax la sameeya la garan layahay Mhm.
xafladdii ay camiran tahay mhm, markii dambe runtaa lasku sheegay mhm.
dee ninka waaka waa hurdaa aroosna uma socdo sax ee islaantii soo istaagtay de maxaa la sameynaa mm, ninkina waa hurdaa ma lasoo kicin karo maxa ma lasoo xambaara sax
dee marka nin meesha xafladda kasoo qaybgalan baa madaxa loo geliyay yuusuf bakad oo kale ah oo aroos iyo waxaas aan xitaa laakiin mala socota weliga inaan xaflad tegin adiga Ah, isku mid baana yuusufow ya xafladda ayaa ka hadlaysaa aroosada xitaa sax waan ku yarahay ma garanaysaa aha, marka een, yuusuf arrintaas ayaa dhacay dabcan waa arrin een, dalkaasi sudan waa gabar markaas ah, aqli badan laakiin haddeeba ninka iska dilin oo ninka waxyaalo kale ay ku dhufanin oo ninka iyada haddii ninkii gabar kale uu la gursanayo haddeeba kanin ka buuxiyo Mhm, oo aan kanin aan siiyo mhm, waa gabar ah, inkastoo ninka ninka uusan wanaagsanayn ha.
laakiin way- waaba gabar maskax badan aqli leh Ee, warkuu soo kacno hadhow soo baraarugana eh, reerkaada qabsay leedahay sidoo kale yuusuf Aha. laakiin lacagtii iyo qarashkii asaga suma bixin markaa waxaas waa waa burbureen yuusuf Ah.
waxaas waa burbureen waa dhacdada la yaabay ninka si markuu aadam soo mar marka ninka markuu soo kaco muxuu- maxaa la filan karaa Daba- markuu soo kaco ninkan uu miyirkiisa caada usoo noqdo hurdada uu ka soo kaco ka ninka faraha badnaa uu ka baxo een, ilaan waa nin qarash galay Dee gabar islaanta- ele- islaanta waa bah- bah tagtay kale isagoo.
aruur guursanaya islaanta waa tagta horta hadday tagtay laakiin ninka maxaa isbedel ku imaan kara Kolley- gabadha ayada inta laheyd ninka gabadhaasu ka ayadasma laga yaaba in hadhow caqabadka kale ee la kulanto gabadha somaan Mhm.
gabadha dabcan horta makoosada micnaha dambiga ugu weyn waxaa la saarayaa waa haweeneyda Aha.
G- xaaskiisa hore xaaskiisa kuwa ilan iyada ayaa ka rajisay kaninka laakiin asagaa laga hadlaya hadda waxaa leeyahay hadduu soo kaco uu ninka uu soo baraarugo oo kaniinka ka bax uu ka baxo een, jirkii uu ka bixi kaniinka ma ogtahay caadi buu usoo noqonaya yuusuf marka dhacdan gabadha hadda maxay la micnaha kulmi kala kulmi kartaa ninka uu dhici karaa oo la isdhihi karaa ninkan hadhow dhibaato xun buu sameyn doonaa mise wax qalad uu sameyn doonaa laga yaaba gabadha xitaa inay kasbataba kaniinka ninka is- inuu ku furo ogow yuusuf Mhm.
warbixintan dabcan een, xalay ayay warbaahinada dalka suudaan si Ah.
aada u tabinayaan waxaan filaya ina dhacda marka habeen hore warbixinta wixii kadib xilligaasi kadib dhacayna si fiican umayso tabin laakiin dhacdadaasi waa war- warbaahinada ugu waaweyn dalkaasi dabcan ayaa tabinaya warb- eh, qo- eh, qodobka oo af- carabiga ay ku qorayaan laakiinse eh, dalkaasi af- carabiga u isticmaalay marka een, hadda waxa dhici doono iyo ninkaas wuxuu sameyn doono ma la garanayo inuu xaaskan uu iska furi doono inuu xaas kale uu raadsan doono gabar kale inuu iska joogi doono ilaa ninka waa waaba sigtee ma la garanayo marka
adiga adiga gabdhaha kolley maya yuusuf sheekada adiga laakiin kuu hadda socda gabdho badan baana dhegeysanayaan oo dad badan baa hadda na dhegeysanaya waxaa laga yaabaa in haddii eh, inkastoo soomaalida laakiin eh, ma- eh, maaragtay gabadhaba loo sheegin ninka waxaa arkay Sheegi- sheegitaan waa laga daran yahay.
ma horta waxaa arkaysaa soomaalida waxaa markaa dib ugu laabno Ha, hadda waxaa arkaysaa nin intuu iska soo guursado ah, dabcan nin reer ah, qoys u jooga arkaysaa wuxuu leeyahay meel baan gaari rabaa gab- dabcan waxa kadib gabadha waxaa laga yaaba inay maqasho een, asagoo toddobada ka bax mise saddexda maalmood intuu, een, ama honeymoonka wixii la sheegaya iskaga jiro Mm.
saddexda maalmood ay maqasho Een, yaa laga yaaba inay gabadha maqasho laga yaaba hee heblowo u guursada mahal- naagta uu kula guursado maxay tahay oo maxaa ku oo ma daran?
taqaan oo iga guursada muxuu ninka yaa yaaba gabadhaas laga yaaba inay markaas gabadha soo baraarto laga yaaba inay buuq iyo qayle iyo dood kala geliso marka ragga soomaaliya ayaga taas hor tacticaas ku yaqaanaan markuu gurigii baa wuxuu leeyahay reerka wadan dhaqano qalad loo dhacay waan fududaaday Ayaa.
carruurta inaa ma gabadhi bostaansabi ah ah staansabi rabo gabadha la- marka laga yaaba haddana laba bilood maaragtay Mhm.
laba bilood Mhm.
inay markaas ay foodi isdarinba marka isaga laakiin waa nin haddii ninka lagu aqaanayo ninka nafta marka hore nafis geli Ah.
yaa muhiim ah gabadh wax walba oo ku dhahdo ilan gabadh adaa daartay gabadha meel laga daaro waa gabar gabar kale marka gabadha adaa meel xun ka daartay marka waa inuu mararka qaar inay u dulqaataan xitaa Inay hadday gacan sadkeen.
gacanqaad ay kuu qaado laakiin wax ay ku gaarsiinayn laakiin gacanteeda oo bir ay ku jirin mise wax kale ay ku jirin mise wax xun ay ku jirin hadday kugu dhufato waaba naxar hadda ka hor sheekh yiri waaba naxariis budha haddee gabadhaada wuxuu dhaha dhabarka ay kaa dharbaaxdo Mm.
mise gacanta ay dhabarka wax kaaga mariso oo jug wuxuu ku- dhi waaba nasiib budha haye waaba hee Nasiib.
waaba nasiib muxuu dhawa gabadha waa ku jecesh wax bay kuu dhufan hadda muxuu dhaha kaamaba tegaysa haddana laakiin waxaa daran midda birta iskala soo ordi yuusuf een, ma garan inaad sh- marka gabdhaha hadda- gabdhaha marka hadda waxaa leeyahay ragga Eh, gobolka waqooyi la dhegeysanayo eh.
halay bal gabdhihii bal laba iyo saddex ka dha- gabdhihii aad bay u bateen Een, minaha labaysta oo oo saddexeesta laba- miya labaasta saddexista leeyahay aniga hadda okay oo maaragtay Mm.
bal markay gabadha xanaaqdana Mm.
wax saa usii weyn saa usii buranna ma aha waa hal bil hal bilna iska dulqaado dulqaadkeedana yeelo Wallahi, warkaada- markaad guriga tegtana Mm.
sama xirti walaalay madaxa soo qabo raali noqo ilaa xitaa jugma ku dhufat waxarti u dhufo diyaar baan u ahay gurigana ka tegay marka marka hore qalad baan u guursaday Aye.
meel xun baan galay maaragtay inaan kula tashada ahayd garabkayga ahayd tolkayga ahayd adiga maaragtay kula dashan jiray nasiib darro maanta haddaan wax kula tashan lahaa mise waxaan kugu darsan lahaa maanta wax walba ii hagaagi lahayeen adiga waxa wax- wax qaldan ba ka soo qaadbo wixii dhan reerkana berri ba reerkana berri waa aadaysaa la soco waxaa soconaa mee, Ma garan?
Yuusufow, dadka way soconayaan waxaa soc- soconaa ma mee, garan marka laakiin asumsaasuna muhiim haddaa rabto xitaa ninkaas hadduu fasax uu ma aa aragto inuu shaqo aadaynin bil ama fasax ama laba isbuuc aa aragto gabadha kale uu ku mashquulsan yahay iska si baritoonka hadda maqlaysa she- muscab uu sheegaya Mm-mm.
ha ku jebug ninkaa guriga Mm-mm.
gabadha kale ninka waxaa ku dhex dhahdo Yusuf.
ayada ordi ha ku imaado ma ogtahay een, britonkan horta waxay u badan tahay nimanka soomaalida hadday rabaan xaas labaad inay guursaan horta midda ugu koowaad waxay fiiriyaan in deegaanka ama xaaska labaad halka ay joogto ma uu meel ka baxsan inay ku guursadaan horta ay tixgeliyaan marka koowaad marka labaadna dee haddiiba ay guursan rabaan adiga briton iyo kanin guurdaa ka hadlaysaay maba imaanayaanba 24 hours ka hor ayaa cidda ugu dambeynaysaa intay ku arkaysaa ninka briton ku siin briton haddaas sana wuu ka baxayaa aniga hadda- aniga hadda waxaan leenahay ha
ragga waxaan leeyahay had iminkana dhegeysanayaan mhm.
gabdhaha bal laba iyo saddex ha ka dhigtaan intay awoodi karaan kolley waa iga dardaaran aniga kolley waa yuusuf hadalkiisa ha kolley waa yuusuf hadalkiisa ma waa iga dardaaran aniga dardaaran haddaan diraya adiga iska bilow Gabd- gabdhihiina adiga miska buuqi bilow qaalahoodii waa soo socda soo maahan may may adiga horta tusaale ahow Dee oo dadk- dadkii iga sii horreeyaan iminkan far- ayaan wax farayaa may yuusuf adiga hal uu arkay waa dadkii gees- iga horreeyay adiga Muscab.
geesinimadaas muuji yuusuf u socod im- imaqal dadkii iga horreeyay imaqal yaa wax yuusuf farayaa imaqal dadkii geesinimada may muujiyay may yaa wax farayaa waxaas wax kaa dadkii dhigsanaa malaha.
yacni takhasuska tababarka soo qaatay yaa wax barayaa wax kaa nin dhigsanaa waxaa malaha.
la raar yeeshay waa geesi mogta adiga kala socota.
bilow oo h- marka u Qofna- hore marka u hore xit- guurso xitaa- yuusuf xitaa- labeeso saddexayso aan aragno markaas ragga kulli way samaynayaan laakiin adiga waxaa isku hayn inaad dadka Ee, kale aniga aniga waxaan ka hadlaya da- rag- ra- dadka reer kale aan ka May, hadlaya may, scabul ma la hadlaya aniga haddii dhegeysanaya ma la hadlayo waxaan la hadlayo reerka dadka ragga reer kale aan la hadlaya adiga iska hadal marka waa hore inay reer markaasi adiga yeeshaan maxaa adiga maxaa haysaa oo wax kale ay samaystaan madaxa la galaan haye taasaan ka hadlaya aniga scabula kama hadlayo bataatanba waxaan ka- la hadlayo Mhm.
waa dadka reerka leh dadka reeraha la hadlaya xamdi guri inay soo waatahay dhegeystayaal xamdigure iminka soo gashay stuudiyaha oo warkii ay dooneysaa inay markaas inoo akhristo soo jeedisa dhegeystayaal waad mahadsantiin sida qurux badan u dhegeysanaysaa oona socotaan star f m codka gobolka waqooyi bari arrimaha gargaarka biniadamada qaxootiyada yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil ay soo dajira usoo daadinayaan dhegeystayaal isku soo laaban doonaa markaas soo noqona qaramada midoobay ee caruurta unisef ayaa eegi doona waxaa leeyahay markaas ay soo saareen markaas ku aadan haddii aan ka gaaran dhegeysan warbixin aada u dheer ilaa iyo sideed bog ayay markaas kasoo diyaarisay ee ka qortay oo markaas dhibaatada iyo weliba marxaladaha kala duwan ee caruurta markaas ku sugan ee wadanka soomaaliya ayaa halkan saaka ku qeexaysaa ayadana waan eegi doonaa dhegeystayaal waxaan ka gaarno gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay bal iminkan intaanan dhegeystayaasha qaadka telefoonada iyo weliba dhibaatada markaas iminkan labada kun lix iyo tobankii ilaa labada kun toddoba iyo tobankii ilaa sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka sanadkii kasoo horreeyey iyo koob iyo labaatanka waxaa markaas aada iminkan looga deerinaya dhibaatada wadanka soomaaliya ka taagan iyo weliba sida markaas iminkan loogu baahan yahay gurmad xoogan in loogu sameeyo dhegeystayaal waxaana markaas hay-adaha qaramada midoobay ee doonaya in ay iskaashi xoogan ay doonayaan inay ka sameeyaan dhegeysa dhanka sida wax kaqabadka cimilada markaas isbedbedelayo iyo dhibaatada xanuunada faraha badan ay keeneen dhegeystayaal waxaa loola jeeda xanuunadaas dhegeystayaal dadka markaas xoolodhaqatada mise reer guuraaga ah sidaa faraha badan ay imikan dareemayaan dhegeystayaal arrimahaasi ayaan saaka barnaamijka dhegeystayaal kaga hadlayna iyadoo qaramada midoobay qeybta u n ocha ay sheegtay inay markaasi dooneyso in ay dusha ay kala socoto wax badanna ay kala qabato arrimahan xaaladahan wadanka soomaaliya haddaba bal inta yar oo kooban muscab haddii aan markaasi qaramada midoobay ee caruurta warbixin ee sideed qodob ay kasoo saartay ay ku sheegtay eena kaga hadlayso waxay sheegtay in caruurta soomaaliya ku dhibaataysan warbixinta ay soo saartay labada kun koob iyo labaatanka waxay soo gudbisay shalay oo taarikh sideed iyo labaatan ahayd waxayna markaasi kaga hadlaysaa ilaa iyo sideed bog ay kaga hadlaysaa waxaa markaasi laleeyahay ilmo kasta waa markaasi waa badbaadiya oo markaasi waa in markaasi qof waliba laga qof waliba uu ku baraarugaa in caruurta markaasi la badbaadin karo oo sidoo kale nolosha markaasi lala dhisi karo soomaaliya waxa ayaa markaasi ka mid ah kuwa markaasi ugu sarreeya heerarka dabcan dhismayaasha dabcan in ay wax markaasi aan la qabanin waa hooyada iyo dhallaanka waxaa qaybta markaasi loogu horreysiiyey dhibaatada iyo marxalada kala duwan ay markaasi ay la kulantay ama ay kala kulmaan hooyoga waa hooyada unisef waxay markaasi gacan ka geysatay soo saarista muscabow adeegyada tallaalka caadiga ah markaas waa dalka soomaaliya oo dhan waxayna markaasi taageertay ugu yaraan saddex boqol sagaashan iyo sideed goobo goob bixinta adeegyada caafimaadka saddex boqol soddon taasoo helid go-aan oo dabcan go-aan ay markaasi ku siisay hooyooyin aada u tiro badan lixdan iyo sideed adeegyada markaasi mobeelada waa adeega markaas isbitaalada mobeelada ama isbitaalada loo yaqaano gabaarida dhexdiisa iyo wacyigelin xoogan ay ku sameysay taasoo ay markaasi kaga hadlayso jiilka soo socda ee caruurta dhibaatooda markaasi ayla soo korayaan kuwaasoo sheegtay inay doonayaan in wax badan ay kala qabtaan sidoo kalena arrimahaasi ayaa qaramada midoobey kaga hadashay mascabo waxaana markaasi hay-adda ay sheegaysaa in ay dooneysaa in ay wax badan ay markaas ay kaga qabato barnaamijka caafimaadka ayaa markaas aada u liitaa ayaa laleeyahay wadanka soomaaliya dabcan waa bini-aadinimada iyo weliba horumarinta inka badan ilaa iyo hal dhibic saddex milyan oo qof oo caruur ah ayaa markaas adeega dadweynaha ayaa markaas la doonaya in looga bilaabo taasoo la sheegaya in wax badan ay kaga qabto dabcan caruurta bukaanada dabcan waxay kaga hadashay caruurta imikan hooyooyinka dhalaanka ay dhalayaan waxaa sidoo kale kaga hadashay caruurta markaas waxbarasho la-aanta haysto waxaa sidoo kale kaga hadashay caruurta waxbarashada kaga careen iyo sidoo kale caruurta markaasi derbiga jiifta ama kuwa derbiga jiifa ayaa markaas soomaaliya kaga hadashay kuwaasoo u baahan in wax badan ay wax kaga qabtaan intaa waxaa dheer toddobaad iyo laba kun boqol afartan iyo kow habeen ah ayaa markaasi dhammaystay dabcan dabcan oo xarumaha kala duwan ee daryaalka dhalmada in markaas ay kaga caabiyeen intii markaasi noloshooda ay halis geli lahayd oo isbitaalada markaasi qaramada midoobey qeybta unisef ay ugu talagashay hooyada iyo dhallaanka sidii ay taageero xoogan u siinahayd sagaashan laba kun saddex boqol labaatan afar ayaa markaasi lagu taageeray in markaasi ay helaan oo mulisooyin markaas xirfad leh oo sidoo kale ilmaha aan dhibaato kaga helayn sidoo kalena ilmaha ay si xun oo ay ku dhimanin ama sidoo kale daryaal xume ay hooyada iyo cuniga iskugu dhiman dhegeysa mise isku go-aan daboolista dabcan ayay sheegaysaa inay tahay mid markaasi ay ka wada tashadeen sidoo kalena iskaashi xoogan ay muscabow ay kaga qaadayaan waa arrimaha markaasi dhibaatada muscab ka haysato qaramada dabcan soomaaliya qaramada midoobna ay sheegaysa unisef in ay dhibaatada ay tahay mid aan lasoo koobi karin ay caruurta markaasi wadanka soomaaliya ka haysto iyadoo sheegtay in ay haddana carruurta markay dhashaan aysan helin taageeradii iyo weliba waxaalihi markaasi looga baahnaa in ay helaan waana sida markaasi nafaqada hooyada oo aan haysanin cunno ku filan markaasi caloosheeda qoyso ama sidoo kale cunno markaasi ku filan oo hooyada ay mar waliba ay cuni karta ma heli karto weliba nafaqada iyo hooyada ee sidoo kale ay ka lumayso ilaan waxaa la sheegayaa meelo qaar inay xitaa nafaqada ay aada uga yartahay sidoo kalena ay aada markaasi gaabadkeeda uu ka xumaan aada markaasi ay gaabadkeeda uu ka jiro taas ay keenaysa in hooyada nafaqa darra iyo cunigeeba markaasi ay iskula baaba-aan oo ay helin nafaqadii markaasi loogu talagalay markaa fiiriso meelaha qaar oo nafaqooyinkii hooyada ay helayaan marka hooyadii haddii nafaqad weyse dabcan cunugiina wuu ku adkaanaya markaas inuu nafaqa helo waxaa soo baxaya markaa cunug aan markaas dhammaystirnayn oo maskaxda markaas aan ka dhammaystirnayn xitaa hooyadiisii naaska uusan ka jaqi karin muscab oo uu heli karin ila waxaa la ogyahay hooyada haddii waxa cunto in markaas laga yaaba in cunuga uu caano ka helo laakiin haddii hooyadii kabal ka waran ay wayso waxay cunto dabcan oo aada bu uga adkaanaysa waxay markaas ku qasbaysaa in cunugii ay markaasi macluul uu ku dhaco oo cunuga sidoo kalena waxaa loo yaqaano ilmaha caloosha weyn ama sidoo kale ilmaha maaragtay lugaha kala baxanku shako waxaa loo yaqaano nemiya waxyaala qaara carruurta helayaan marka waxaa leeyahay waxaasoo dhan arrimaha ka taagan wadanka soomaaliya ka mid yihiin waana baahida iyo weliba caafimaad darada halkaa ka haysato dhegeysa waxaa la leeyahay cuntooyinka markaas laisku tal boorijka kuwa loo yaqaano ama sidoo kale waa mashaarida dabcan filaya inay tahay boorijka loogu talagalay nafaqada wata iskugu dheehanta iskugu jirto markaas goobaha kala duwan ee caafimaadka lagu siinayaa si ay intay hooyada caafimaadkeeda ama inta kusoo dabcan umashay ka baxayso ayada cunugeeda markaas ay iswataan sitaan dhegeystayaal muscab warbixinta way dheer tahay waxaana la ka hadlin caruurta derbajifta caruurta iskuullada ka bixintirada intay dhaldhan tahay caruurta marka iskuullada loo baahan in geystaan iyo dadka marka xoola dhaqatada caruurtooda oo sidoo kale aan iskuullada geynin isbedelka wadanka halkee markaasi iminkan u hiigsanaya wadanka soomaaliya markii laga hadlay haddii aan caruurta markaasi waxbal iminkan loo qabin hooyadii iyo dhallaankiina ay dhibaato ay markaasi ayagana haystaan
hagaag dabcan daqiiqadii ugu dambeeyaan soo gaarnay gabagabadii aanu kusii saqeynaa iminka dabcan qodobadaasi inoo harsan yuusuf uu ka dhawaajiyey hadduu eeba yiraahdo waa barnaamij xiga ayaanu dib u eegi doonaa oo aanu ku daafuri doonaa xogagtaasi ugu dambeysay ee rasmiga dabcan waxaan idinla wadaagayno waa xogagta ay soo gudbinayaan hay-adaha iyagu qaabilsan dhankaasi iyo arrimaha qaxootiga gargaarka iyo biniaadinimada sidoo kale waa dhanka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay arrimaha qaxootiga iyo colaadaha dadka barakiciyey iyagu u baahan gargaarka ku kala sugan qaaradda iyo sidoo kale bariga dhexe iyo wadamo ay ka mid yihiin yurub iminka ka taagan halkaasi dhibaatooyinka kala duwan warbixino dhowra ayaa soo dhegeysateen dhegeystayaal oo ay ku jiraan colaada sidoo kale ka taagan dhanka etoobiya sidoo kale dhanka ukraine ayaanu eegnay xaaladii ugu dambeeyey ee wadanka suuriya afghanistan ayaanu eegnay yemen sidoo kale waxaa meesha ka marneen koonfurta suudan sidoo kale oo aan iyadanu eegnay oaan sheegnay in iminka xaaladaha ama dadka u baahan gargaarka qaxootiga iyo baniaadinimada in ay aad iyo aada usii badanayaan si guudna waxaanu ogsoonahay in sanadkan labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal guud ahaan caalamka markaanu eegno xoogtii ugu dambeysay ee lasoo saaray lagu leeyahay laguna sheegayo in lacagaha loo baahanayo ee gargaarka iyo gurmadka ay kordheen sidoo kale tirada dadka u baahan in la gaaro in loo gurmado in la caawiyo la taakuleeyo si guud dunida oo dhanna ay kordheen walow ay ugu badan yihiin dhanka iyo bariga dhexe markaa eegno waa afghanistan sidoo kale yemen sidoo kale suuriya ayaa ka mid ah waan soo gabagabeynaa barnaamijka dhegeystayaal dabcan waxaa inoo halsan wax ka yar soddon ilbiriqsi dhammaan saaxiibada way mahadsan yihiin kuwa barnaamijka qayb kasoo aan rahday kuwa barnaamijka markaasi dhegta ku hayay intaa barnaamijka hawada ku jiray oo noo soo bilowday toddobadii qadar soddon daqiiqa ama barkii star f m codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socoteen barnaamijka hogaanka arrimaha qaxootiga gargaarka iyo baniaadanimada yusuf bakad iyo musa ismaaciil ay idiin daadihinayeen berito ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eeba yiraahdo iminka waxaad maqli doontaan oo fooda inugu soo hoyaad dhegeysan doontaanna waa barnaamijka madasha tala celin iyo weliba faaduma ibraahim intaasi ka hor waan idinku dhaafaya sidaasi nabadgelyo